أيها المسلمون أيها المسلمون
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo jimco walba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan jimcahan waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa hay-adaha sheegta gargaarka ee ka howlgala soomaaliya iyo weliba waxyaabaha ay qabtaan ujeeddooyinka hay-adaha maxay yihiin xilli dhowaanna hay-ado ka tirsan kuwa ka howlgala wilaayaadka islaamiga ah ay mamnuuceen xarakada mujaahidiinta al-shabaab arrimahaas ayuu maanta barnaamijka diiradda jimcaha ku saabsan yahay oo daaqado kala duwan aynu ka soo geli doonno hadduu rabbi ka raali noqdo waxaa nagala qayb galaya dad mutakhasisiin ku ah arrimaha hay-adaha waxaa ka mid ah suldaan maxamed garyare oo isagoo waddankii swiden ku sugan marti ku ah barnaamijka aqoon-yahan yaasiin garaad oo isna arrimaha hay-adaha si weyna u darsa oo ku sugan waddanka maraykanka aqoon-yahanka weyn sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo ka mid a culimmada diinta islaamka ayaa door weyn ka qaadan doona barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta isna marti ku ah sidoo kale waxaa nagala qayb geli doona mister axmed dayib mursal oo ah aqoon-yahan xagga saxaafadda ah oo arrimaha hay-adaha iyo weliba cilaaqada kala dhexaysa saxaafadda qaar kale oo ka mid a wariyaasha idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa suuragal ah inay igala qayb galaan farsamadu waa maxamed xasan muuse aniguna waa cabdifataax filibiin mar kale waxaan idin leenahay kusoo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha
المسلمون أيها المسلمون
wahagaaga meel walbo aad joogtaan dhegeystayaal waxaan hawada idinka leenahay mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aynu ka hormarna eh toddobaadkan sii dhammaanaya waxaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay mamnuuceen qaar ka mid ah hay-adihii ka howlgalaya wilaayaadka islaamiga ah maxay tahay sababtu bayaanka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa inoo soo koobaya wariyahana cabdulaahi yaasiin jaamac bayaan ka soo baxay xafiiska xarakada shabaabul mujaahidiin u qaabilsan la socodka hay-adaha oo magaciisa loo soo gaabiyo osafa ayaa lix iyo toban hay-adood looga joojiyey shaqadii ay ka hayeen gobolada xarakadu ay ka taliso hay-adahan ayaa isugu jira kuwa hoos taga ururka magaciisa la yidhaahdo qaramada midoobay iyo kuwo laga leeyahay dalalka reer galbeedka qaarkood marka laga reebo hal urur oo maxalli ah magacyada hay-aduhu waxa ay kala yihiin u n h c r w h o unicef f s b a u n o b s f s n a l u oo ka tirsan ah qaramada midoobay iyo hay-ado kale oo laga leeyahay waddamada reer galbeedka qaarkood kuwaas oo kale ah hay-adda qaxootiga norway ee n r c la yidhaahdo iyo hay-adda qaxootiga ee denmark ee la yidhaahdo d r c hay-adda concern hay-adda la yidhaahdo n c a cobi sawa a f c g t z solarady iyo hay-adda saacid oo ah urur maxalli ah oo laga leeyahay dalka soomaaliya gudihiisa bayaanka waxaa lagu sheegay in xafiiska gudda xaqiiqa raadinaha uu saaray howlaha hay-adahan iyadoo muddo sanad ah guddigaasi baaritaano waday xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay sheegtay in guddigu soo helay dukumentiyo iyo xog lagu kalsoonaa karo oo muujinaysa in hay-adahanu ay ku lug leeyihiin falal guracan oo ka dhan ah dalka iyo dadka soomaaliyeed waxaa kale oo hay-adahan lagu eedeeyey in ay aruurinayeen xog ku aadan bulshada soomaaliyeed iyaga oo ku gambanayay cunto qaybin tallaal iyo miino baaris xogtaasna ay u gudbinayeen dalal iyo ururo cadow ku ah ummadda soomaaliyeed bayaanka oo ku qornaa luuqadda ingiriiska waxaa xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku xustay in hay-adahan ay mamnuucday qaarkood la shaqaynayeen kiniisado reer galbeedku leeyihiin si ay u marin habaabayaan diintana ay uga bedelaan dhalinyarada soomaaliyeed qaarkood waxaa lagu tilmaamay qoraalka in ay maalgelinayeen ayna abaabulayeen kooxa u dooda burburinta iyo hor istaagga xuduudda shareecada islaamka sida qisaasta iyo rijmiga ururadaas qaarkood waxaa lagu eedeeyey in ay ka gaabiyeen howlihii ay sheegteen in ay qabanayaan sida waqtigii abaarta oo aanay dadka u gurman xafiisku waxa uu sheegay in ay dardar gelinayaan howlaha lagu dabagelayo hay-adaha kale ee ka howlgala gobollada ay ka taliyaan war saxaafadeedka xafiisku soo saaray waxa uu ku tilmaamay in hay-adaha kale ee deegaanada ay maamulaan joogaa shaqadooda ay wada karaan laakiin waxaa loo jeediyey digniin culus qoraalka ayaa lagu xusay in ururkii lagu helo ficil ka dhan ah shareecada islaamka si deg deg ah shaqada looga joojinayo iyadoo aan wax digniin ah la siinin lix iyo tobankan hay-adood ee howshooda xarakada shabaabulmujaahidiin ay mamnuucday waxa ay qayb ka ahaayeen toddobaatan hay-adood oo la sheegay in ay ka howlgalaan gobollada ay ka taliso horay xarakada shabaabulmujaahidiin waxay u mamnuuceen hay-ado kuwa qaramada midoobay u badan oo ay ka mid yihiin w f b u n d p u n bos iyo kuwo kale waad mahadsantaha cabdulaahi soomaali bayaankii ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddaba iminka aynu u gudagalno waa maxay ujeedooyinka ay u aasaasan yihiin hay-adaha dhaqaalaha badan ku baxa waxaan ugu horeyn weydiinayaa suldaan garyare oo marti ku ah barnaamijka kuna sugan magaalada stockholm ee wadanka sweden suldaane wallahi horta hay-adahan badanaa hay-adahan badanaa u sheegay inuu iska hay-ada khayriya xaggooda khayriya ka yihiin hay-adahan laba arrimood baa runtii lagu fa lagu fangaleeyaa labada arrimood waxa weeye mid waa arrin siyaasadeed oo waxaas ka jirta caalamka saa la socotidba waxaana ugu yaraan dagaalkii labaad ee nimankan reer galbeedku islaayeen qarbiga maraykanka iyo yurub qaarna ay ka adkaadeen waxay dhahaan waxaa jira axdiga dagaal dagaalkii labaad ee caalamka laakiin iyagaa dagaalamay iyo meelo ay gumaystaan oo wadamada muslimiinta ee africa iyo asia ah iyo wadamada kale marka waxay ka dheheen waxa layahay centrism oo guud laakiin iyagaa islaayeen meelo ay gumaysteen isku laayeen marka dagaal labaad ma ahayn wuxuu dagaal iyaga u gaara ama dagaalka qarbiga yurub uu ahaa wadamaha ku guulaysta qaarna waa laga adkaaday kuwa ku guulaysta baa waxay sameeyeen hay-ado xaaraan ah oo la yihahdo hay-adaha maaragtay tusaale ahaan i f ta waladan lacagaha iyo bankiga adduunka oo labaduba uu maaratay runtii maraykanku uu xoog weyn yahay boqol kiiba labaatan ku dhawaadna uma baxsho kharashka markii jarmalka iyo jabani laga reebo marka hay-adahaasi midna waa hay-ad qorshaha samaysa tanfiidiya oo i m f i m f waxay qorshaysaa sidii maaragtay loo baabi'in lahaa ama loo maaragtay runtii inkastoo ay dhahaan markii hore way ka duwanay wejiga oo wixii ka dameeyey kun sagaal boqol iyo kontonkii ayaa wejiga markii waxa loo jeeda breton woodkii markii maraykanku uu ka tanaasulay ama isku raaca iyagu isku raaceen in dahabka aan laga dhigin sarafka caalamka laakiin xagga dhaqaalaha xsaarka loo wareejiyo marka waxay isticmaashaa i m f tu waxa la yihahdo structural adjusting program oo ah in maaragtay wadanka la qiimeeyo dhaqaalihiisa nabadgelyadiisa waxa ugu yaraan mumaadiyada liberaalka si u aaminsan yahay xuquuqda insaanka wax aynkaas oo aan runta sax ahayn dee iyagoo xuquuq qofna siimaan kana qaadin laakiin un dalkaasi ku baabiinayo qorshaha markay ogolaadaanna wadaan bankiga lacagtiisa marka lacagtaasi badanaa deyn bay usiiyaan laakiin waxaad umalaysaa in uun dalkii qaata oo ku baabo marka horta labada banki labada hay-adood oo runtii khadaro ku dhisan oo xataa reer nimankan aan islaamiga ahayn ay diidan yihiin iyo kuwa mabda ah imaaniyadda iyo diindarada aaminsan xataa naftigoo diidan yihiin baa horta waxaan ka dameeyey waa siyaasad oo badanaa waa hay-ada dawli ah oo waxay dadka ku baahdilaan inay maaragtay ku xiraan mabaadi inay fuliyaan ay yihaahdaan dhaqaata waxaasaan kuseyna markay siiyaanna waxba waa baabi'in nimber iyo toman unbuu noqonaya ama deyn baa la saaraya o iska bixi karin hadhowna waa loo yahay waxsaarkiisa marka halkaas ku baaba-a marka waxaa ka badbaada badanaa ninkii aan waxba ka qaadan ama waxba weydiin marka waxaas marka isku dudab hayadaas haydo saasa weeye qolana waa qolo diin ku dhisan oo hadda hay-adaha laga waxay salka ku hayaan arrimo diineed dadka yurubiyaanka ee kaniisadaha qaar ku dameeyaan oo qaarkood yihahdaan waxaanu nahay weli maarata kitaabi baa dhaqaal laga soo rurshaa siyaasad baan lagu fuliyo ah dad baahan dad muslimiin ah oo la doonayo in laga saaro dembiga oo la doonayo maarata in laga dhigo maarata dad ciise nabi ciise alayhi salaam aaminsan iyagu se u yaqaan ciise ilahay u yaqaani ilahay ilahay u yaqaanin ruuxda ilahay u yaqaan saddex ilahay markay aaminsan yihiin marka dadka saasa loogu sheekeeya dadkana aqoon badan ma jirto xagga diimaha ah marka kuwaana comben wax laga warshaayo hayadahan badan hadda kuwa la maarata aada laga joojiyay hadda maanta waxaa kamid ah hay-ada norwegian maaragtay church aid oo runtii waxaaba calaamad u ah oo runtii ay qabata hadalada ku miinsan wadamada dunida saddexaad waxay ugu yaraan ama muslimiinta ama gaaladu qayb ka degan tahay inay maaragtay u sameeyaan xayeysiin iyo magac iyo dhaqaale iyo nimanka maaragtay kaniisadaha haysta oo kamid yahay ninka koonfur africa jooga la desmond tutu marka waa hay-ado saas oo dhisan waad mahadsan tahay suldaan garyare haddaba soomaaliya abaaro kala duwan ayaa ka dhacay sannadihii ugu dambeeyey inkastoo aaran iyo roobab fiican ay ka da-een gobollo badan oo ka tirsan waddanka laakiin aynu ku horumarno markii abaaruhu ay dhaceen waxaa jirtay in aanan waxba laga qaban qayladhaan badan ayaa jirtay kadib marxalad dhexe marka la marayana waxaan la soconnay in dhaqaale fara badan miidiyaha laga maqlayay sacuudigoo kale wuxuu ku deeqay shan boqol oo milyan oo dollar hillary clinton waxay sheegtay in lacago badan ay soomaalida ugu deeqeen oo abaaraha qarashaad fara badan ayaa la tuhmayaa iyadoo oo magaalada muqdishona xeryihii iyo xaaladaha ka jira lala socdo marka yaasiin garaad xaggaaga haddaan usoo bayro anigoo marka hore kusoo dhawow ku odhanaya barnaamijka dhaqaalahaas halkee buu ka baxay
bismillahi raxmaan raxiim marka hore walaalkiis waa mahadsan tahay philipiin marka labaad su-aasha haddaan isku dayo inaan ka jawaabo hay-adaha dhaqaalaha ku baxa ama ay isticmaalayaan laba meelood buu ka imaadaa meel waa waa donation ama sadaqaad ay bilaadanka ama tabarucaad ay kasoo aruuriyaan wadamo kala duwan iyo dadka caadiga shucuubta ay kasoo aruuriyaan meelna waa dawladaha oo fangareeya oo danaha ayagu ay leeyihiin ama ha u fuliyeen ama dana kale ha ka yeesheen lacago ku bixiya haddaan ku horumarno midda shaksiyaadka ay ka dadka caadiga kasoo aruuriyaan tusaale kasoo qaad nin baa jira cadnaan oo maraykana buug buu qoray ninkaasu soomaaliya ka shaqayn jiray kenyana wuu ka shaqayn jiray kenyana wuu ka shaqayn jiray hay-adaha n g o-yada la dhaho oo u inta u shaqaynayay buug buu qoray la dhaho soomaaliya road to help wadadii cadaabta soomaaliya wadadii cadaabka uu bixiyey buuggaas markaa ninka waa buug weyn magaciisa waxaa la dhahaa michael maran waa nin wiil caafimaad yar yar maraykan caafimaadka bartu ahaa wuxuu tilmaamayaa marka qaabka ay ku imaadaan lacagaha ay hay-aduhu isticmaalayaan inta ugu badan waxa ah waxa ugu badan inanta dadka baaba-aya ama dadka dhibaateysan cajalado laga duubo cajaladahaasna marka la tuso la geeyo tiifiyada iyo laga sii daayo meelaha oo wadamada laga sii daayo ladhaa qofkan gaaji u dhimanaya ama ilmahan gaaji u dhimanaya ama ilmo qashin ku qashin ka guranaya cuntaanta lagu qabta sawir la dhaho ilmahan hala badbaadiyo dadka damiir kale ama bilaadantinimada ku jirto ama jecel ina bilaadanka la badbaadiyo lacaga badan bay arrintaa ku bixinayaan isagu marka dooda u soo bandhiga waxa weye wuxuu leeyahay lacagtaas kasoo qaadba qof caadiga tahay t c baad daawatay ilmo noocaasa had aragtay number baad iyo wa numberkii baad wacday labaatan doolar baad ku dirtay ko ninka cajiladaa kutusaaya horta xaggee degan yahay muxuu yahay tusaale ahaan wuxuu leeyahay ninka cajaladaas kutusaaya horta hotel five star uu ka degan yahay ama new york ama washington ama wadanku rabo kadegameeshu ka degan yahay diyaarad buu raacaayo ku shaqa tagaa mushaar buu qaataa dhamaan taasoo dhanna waxay ku jirtaa labaatanka aada bixinaysid marka meeqaa ilmahaas ka gaari karto iswaa kamid a su-aalaha buugis uu keenayo waxaa kamid a wuxuu leeyahay markuu tilmaamaya wuxuu leeyahay boqolkiiba halkii doolarba boqolkiiba toddobaatan waxay dib ugu noqotaa hay-adda boqolkiiba toddobaatan iyo shan andhaho hay-adda ayay dib ugu noqonaysaa marka waxaa soo haro oo qofka gaari karaa hadday ugu badato waa labaatan iyo shan centi ama si kale marka loo firiya waxay dhahaan boqolkiiba sagaal iyo toban centi ilaa iyo labaatan iyo saddex centi inta udhexaysaa laga yaabaa inay gaarto dad bila-aadana ama qof kale gaarto oo gacanta hay-adaas ka baxdo inta kale hay-adaasay dib ugu noqotaa marka taas waa marka ay noqoto intaas arrinta labaad waxa weeye lacagaha ay dawladaha sida dawladaha maraykanka iyo dawladaha reer galbeedka ku bixinayaan hay-adaha laba ujeeday ka leeyihiin inta ugu badan ujeedda waa ujeedo siyaasadeed oo dee dawladda dawladuhu waxay rabaan inay adduunka saameyntooda ku yeeshaan calamkoodu ka muuqdo calaamadoodu ka muuqato oo awoodoodu ka dhex muuqato oo waa arrin siyaasadeed arrinna waa arrinta ah oo marka qaarkoodba lacagaha waxaa loo bixiyaa in ummadaha kababa sakri lagu sii ridado waayo dadka raashinka dhacay loo geynayo ama hayadaha loo geynayo waa dad lagala diri lahay inta badan inay ama beerahooda qotaan ama isku tashadaan oo laga dhigayo waxa lagu dhaha afka ingiriiska lagu dhahaa psychological handicap binaadanka in maskaxda maskaxiyaan loo curyaamiyo marka alcumuum intaasay hay-aduhu ka koomaan hay-ado siyaasiyana way leeyihiin hay-ado oo qaabad diineed ku imaado crist- dad diine ku imaado oo moral iyo ka imaado na way iska jiri karaan
waad mahadsantahay yaasiin n suldaan garyare e, waxaa kaloo meesha ku jira innaga oo n qayb qayb usoo qaadanayna n n xeeladaha hay-adaha iyo waxqabadkooda iyo ujeedooyinkoodaba n wax la yidhaahdo ismuujin hadda waxaan tusaale kaaga soo qaadan eh, karaa n garoonka diyaaradaha agtiisa n waxaa laga dhisay tendhooyin iyo maaragtay astaamo hay-aduhu ay leeyihiin n r c ayaad arkaysaa markaad kasoo degto garoonka diyaaradaha tarabuunka oo ka mida meelaha n faras magaalaha ilqabadka ah n dadkii qaxootiga ayaa la dejiyey waxaad arkaysaa ilaa aeroboorka ee hay-adihi isku xayeysiinaya n iyadoo waxqabadkiina uu yaryahay ka tag markii aad tagto gobolada n wadada hareeraheeda waxaad ku arkaysaa masqulihii hay-adihii oo afar laamiyeri ama afar jingad ah oo magacyo oon ay ku qoran yihiin oo iska burburay qaarkood marka n xagga ismuujinta marka laga fiiriyo maxay tahay n danaha laga leeyahay wallaahi de walaal horta nimankani niman horta alla yaqaan maaha waa niman uun ku shaqeeya in la arko ama la sheegsheego ama maarata runtii qofka muslimka innaga waxaan leenahay qofka muslimkahay waxa uu tiran u bixinayana waa sir ilaaliyana waa inay muuqdaan oo waxaad garanaysaa nimanka holaha waxay bixiyaan way muuqataa laakiin iyagu waxay bixiyaan ma muuqato laakiin inay uun kaga soo qaataan wax qolyihii wax siiyey ama ay u qoraan warqado way dhici kartaa oo ay dadka u sheegaan oo maalin intay qado u sameeyaan ama intay kooxda yaraan dhahay idacadaa naga sheeg ama dhowr kuna utuura nimanka saxaafadda af soomaaliya ku hadlay ee soomaalida ay aan aada u fahamsanen waxay fidanayaan iyo waxay la dagaalamayan waxay hadafkooda iyo runtii oo kala cadayn way dhici kartaa marka waa arrin iska macruuf ah inay uun waxooda sheeg sheegaan laakiin gaala wax ma bixiso sidoodaa sida hoteelada u shaqeey nimanka waa sida hoteelada maaragtay waxaa arkaysa airborka maakata hotel magaciisa hotel eh, nin waxayeysiinaya nin eh, boor wata horta waa iska boorar waa waa iska ganacsi oo waxaad umalaysaa jaanisyo aada u yaraa oo ayan haysan ba hadda xoogaa usoo oo inkastoo inta amni ku qabin oo maalin walba ay wajahayaan eh, nimanka walaha ay ka hor imaanayaan muslimiinta oo la dagaalamayaan waxaad umalaynaysaa inay un wax badan muddo ka xirnaa in xoogaa ay neefsadeen oo de waa iska ganacsi ee ogowna hay-adaha hadda badankood badanaa soomaaliya loo sameeyey hay-adaha soomaaliya loo sameeyey waxaa kamid a oo aan hore ujeedin hay-adda la yidhaha food security and and nutrition analysis waxay bedeshay hay-ad la oran jiray u s aid oo ahayd kaalmada maraykanka oo waa- waa waxa weeyaan waa hay-addii keeni jirtay cagaarteyda cagaarteyda gel- ee, gelle cagaarteyda iyo saliidda ee lala shaqeyn jirtay wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaraddii maaliyadda soomaaliya xilligii dowladii ugu dambeysay soomaaliya ee waxa weeye marka waxaad umalaysaa in soomaaliya loogu talagalay marka un horta haydo badanaa haydahaas hadda la cayshay badankood nimanka holaha runtii aad bay ufahmeen nimankaan afahmeen inay hore u cayshaan bay laakiin hadda fahmeen dee qadartii baa intaa noqotay marka badanaa waxaa loo sameeyey soomaaliya soomaaliyana maaragtay ku wajahan yihiin ee iyada iyo midda deenishka ah oo runtii iyaduna lamid ah oo arrimaha qaxootiga iyo maaragtay mid la yirahdiyana swedish ee african welfare oo iyaduna africa wadamada dagaal ka dhacay sida ethiopia oo kale dadka muslimiinta ah in la barakacsho soomaalida sierra leone dagaal ka dhacay adigu waxaad umalaysaa in hay-adahaasi ay un ku salaysan yihiin halkaas xataa hay-adaha regional ahayn ayaan ahayn jina local ah ama location ah oo de degaan ku salaysan unicef baan umalaynaya inay ahayd eh, hay-adii mar diyaaradgiisa baydhabo haddii diyaaradaasi waxa weye waxaan dilaa diyaarada kireeda iyo waxay geeyaan isma laha buskud bay geeyaan dhinac bay geeyaan waxaa laga yaaba mararka qaarkood ay digsiyaal geeyaan iyo kombooyin dadkuna uma baahno waxaas waxay u baahan yihiin quutul daruuri ee maaragtay nolosha caadiga ah waxaa laga yaabaa inay geeyaan niin eh, qasacado oo ku jiro eh, orange ama qasacado oo ku jira maaragtay carab la jarjaray oo la kinikeyey waxaas dadka uma baahno sababta waxa wey dadka waxay u baahan yihiin inay nolosha caadiga helaan waxaas o dhan waxyaalaha leelo faaskeysi ama dersatiga luqada gaas lagu yihahdo oo ah markuu qofku dhargo inuu cuno marka dadku uma baahno hadday wax siinayaan inkastoo dadku iyaga u baahnayn ay ilahay u baahan yihin dhulkooda daranayaan dadka inay iska daayaan oo faraha ka qaadaan baa loo qaatay waayahay n yaasiin garaad n maxaad raacinaysaa n xagga ismuujinta marka loo eego
bismillah ninkaas buugga qoray oo michael warren michael maran baa wuxuu ku tilmaamayaa buuggiisa wuxuu leeyahay mararka qaarkood isagoo ismuusinta ka hadlayaba wuxuu leeyahay kasoo qaad soomaaliya uu joogi jiray kenyana uu ka shaqayn jiray wuxuu leeyahay inta badan waxaan raadin jiray oo wakti lagu bixin jiray in la helo meel dhibaata ka dhacdo dad isku laayay ama qabaa'il isku laayeen ama dal ha isku laayeen banii rabaa la isku laayo haddaan maqlo meel baa qabaa'il sh- ka dagaalamay waxaan samayn jiray iyo marka horeyse waxaa mar aan ku jiray aan meeshaa tagno markaan tagna maceedu maahan inaan caawimaad geyno waxaan geyn jiray iyo dhowr gaari baan qaadan jiray dhowr jawaan baan geynaynaa meeshaas meel baan dhigdhiganaynaa sawiraan ka qaaqaadaynaa wuxuu yidhi suurada marka laga qaadqaado dadka meesha joogan anta isugu yeeraan isu sheegayna isbarayna waxala maxayadaasaan waa dhahaa cuntaan keenaanu ogaada kadibna wuxuu yidhi markaa ka tagna sawiradaas adduunkaa la geeyaa waxaa la dhahaa dalkaasaan caawimaad ka bixinay intaasba qof baan quudinay sawirada dadkaas iyo meesha jawaanada ay wateen xataa jawaanada meesha kuma reebaan way qaabtaan markay sawirada ka qaaqataan dhulka dhigdhigtaan kadib xataa dadka la siyaana dib bay u rartaan waxaa kamid ah ismuujintaas inay wax la dhaho expansionka programs inay magacooda meel kasta ku faafiyaan waxaa kamid a uu tilmaamaya wuxuu leeyahay sida caadiga waxaa kamid ah inta raashin la qaado oo meel la geeyo inaan meesha lagu qada raashika inta meel tayna laga buxiyo waadiya lacag saaro oo halkaas la isaga hayo raashinkaas oo lala sugay inta dadku abaarta ka baxayaan ama beeruhu soo go-aayaan ama roobku da-ayo mar aan loo baahnayn baa raashinkaa la bixinaya la qaybiyaa si ganacsatada iyo marka ganacsatada iyo dadka beeraha qodanaya ay u fallisaan oo raashin lacagaana u baabi'iyo marka waxaa la dhahaa war of economy dagaalka dhaqaalaha iyo dagaalkaas la dhahaa waa dagaal aada looga shaqeeyo ama dagaal caana waayo si kale markaad u fiirisid weliba baabka dhaqaalaha ku timaadaaye hadda masalan kasoo qaaday dowlaa dowladda maraykanka oo kale markii beeralaydu ay soo jartay raashinka waxaa la sameeyaa dadweynuhu inta badan raashinka ma beecgeeyaan dawladdaa raashinka gadanaysa qofka marka beerta ka soo jaray isaga lacagtiisaa la siinaya raashinkiisu ama xaggadma ama yugadma dawladdaa marka raashinkaa bakaar ku xaraynaysa si ay marka bakaar markay ku xarayso ay ka qabatay raashinka qofka ka hayso dawladda haddii dadweynuhu marka raashinka gadan waayo ama beeralayda raashinku bixi waayo war marka qaarkood raashinkaas waxaa la sameeyaa hadduu rababa ha dhaco hadduu rababa ha dhaco waxaa la geeyaa banaanada inta la geeyo dadweynaha masaakiinta waxaa loo geeyaa sida soomaaliya oo kale iyo africa oo kale inta loo geeyo waxaa lagu sameynayaa in la dhaho masalan kasoo qaado kale caawimaad baa bixin ayagu marka maxay kala bixinayaan inay suuqooda ka saaraan oo suuqooda ka fogeeyaan oo dadkooda iyo beeralayda kala dagaalaan lakin ayagu ma ogolo qofka beeralayda oo ayaga ah inuu khasaaro ma ogola laakiin waxay ka doorbidaan taas inta raashinkaas la qaado in banaanka loo saaro ummado kale lagu khaarasiyo ummadahaas kale raashinkan muxuu ku keenaya waa dagaal dhaqaale oo beeraha iyo wax soo saarka dagaal ku ah marka arrintan waa arrin dheer oo dhib badan dagaal dhaqaalaha ku jira dagaal siyaasadeed baa ku jira dagaal ismuujis baa ku jira ismuujintana waa waxa ugu badan oo maanta adduunka laga isticmaalo waad mahadsantahay yaasiin garaad ismuujinta markaan sii anba qaadno iyo habka xayeysiinta hay-adaha iyo waxqabadli-ida dowr badan ayaa la tilmaamaa in saxaafaddu ay ku leedahay dowrkaas waxaan wax ka weydiinayaa aqoon-yahan xagga saxaafadda ah oo isna marti inoogu ah barnaamijka mister axmed dayib mursal bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilah wasala llahu wasalama cala nabiyina maxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam walaal waa garan kartaa saxaafadda waxay ku jirtaa waxyaabaha maanta dadka wax lagu gaarsiiyo ayay ku jirtaa khayr ha lagu gaarsiiyo ama shar ha lagu gaarsiiyo marka sida badanna qolooyinkan hay-adaha ah ha ahaataan hay-aadkan tansiirka ah ama kuwan ikaafiga isku sheegaya gargaarka ama waxay rabaan ha ahaadaan hay-aad kale waxay aada muhiimada u saaraan dhinaca iclaanaadka maama xayeysiinta iyo xooga ay saaraan marka da waad garan kartaa dhinacaas markii xooga la saarayana iclaamka maanta waxa weeye khaariq alxuduud kama hortegi kartid su u socdo gurigaaga kuugu soo galaya iclaamkii isagoo wadan kale mise meel kaa fog adiga joogo ayuu gurigaaga kugu soo galaya marka saas nimankan waxay kharash badan ku bixiyaan iclaamkay kharash badan ku bixiyaan ood garanaysa boqol kun boqol iyo konton kun oo dollar laba boqol oo kun oo dollar in idaacadaha lagu kala qaato si ay barnaamijyada hay-adaha ay wataan ay uxayeysiya u xayeysiyaan darteeda ayaa lacagaha intaa la-eg lagu kala qaataa marka taa iyada ahbaa loogu talagalay waa iclaanaadka maado dhan oo la bartana weeye marka jaamacadaha la joogo warbaahinta la baranayo maado dhan oo la barto xayeysiinta warbaahinta maado dhan oo la barto weeye taa iyada ah nimankani iyay u adeegsadeen hadda shacabka soomaaliyeed shacab wax akriya maaha waa dee waa shacab wax dhegaysto sida gaalada ay leeyihiin marka shacab wax dhegaysta waayaa la yidhi oo idaacadaha keliya ha loo soo maraa la yidhi oo dhinaca culeyska ha laga saaro ma garatay waa gartay laakiin caalamka marka la fiiriyo ma dhacaysaa media ama warbaahin maxalli ah oo waddankaas u dhalatay markaas in ajnebi uu adeegsado ma dhacaysaa base inta badan waxaa la adeegsadaa warbaahino shisheeye ah annagoo ku eegeyna xaaladda hadda soomaaliya ka jirta hada kuwaan waddanka ka jira maanta hadda aan ka hadalna waddankeenna inteenaan kuwa kale u gelin kuwa kale riqaabo ayaa saaran ishaa lagu hayaa dawladdaa isha ku hayso dawladday hoos hoos tagaan kuwa kale laakiin kuwan hadda maanta wadanka laga furto dareemaysa nimanka ka dambeeyana inay niman khariban ay yihiin nimanka ka shaqeeyana niman anshax ahaan iyo damiir ahaan iyo dabnimo ahaan dhintay ay yihiin waxa ujeedka ay ah waa taswiiq weeye inay suuq geeyaan barnaamijyada iyaga ah marka dadnimada iyo diinnimada diinta iyo damiirka hadduu qofka ka dhinto wuxuu ka xishoonayo lama arko ilaahayga abuuratuun ka xishoonayn walaa dadkuusan ka xishoonaynino war waa lagu fiirinaa isma laha waa lagu maqlaa isma laha barnaamij markii lasoo saarayo waxaad arkaysaa in lagu leeyahay waxaad ka kaashaday barnaamijkan shabakada fulana iyo waxaad ka kaashaday hay-adda fulana taa iyada had arkaysaa marka taa iyada ha iclaankii iyo taswiiqii suuqgeyntii bay kamid tahay ma ka shaqayn karaan dibadda markii laleeyahay uma shaqayn karaan idaacado maxalli ah idaaca rag ajnabi ah laakiin kuwan wadankeena ii sheego hadduu yimid waa maqaayado la furtay iyo dukaamo la furto markii horeba ajnabigaa furtay sida aada dareemayso waxa furtaaba ajnabi ahba ugu dambayntii marka n waxyaabaha hay-aduhu ay kula heshiinayaan ama habka n suuqgeynta marxaladaha ama xeeladaha la sameynayo ee loo gudbinayo maxaa ka mid a akhbaaraadka markaad fiirisid hadda maanta meelaha inta badan masaadirta oo lasoo xiganayo waxaa kamid ah warbaahinta maxalliga ayaa kamid ah inta keliya ma ahane wakaalaadka wararka iyo ilaha caafimaadka iyo waxyaabahaas oo dhan xogta oo dhan markii lasoo aruuriyo haddana loo suuq geynayo adigaba waad kasi kartaa waana dareemi kartaa marba qolooyinkan hay-adaha ah nairobi ama ay ku qabtaan meelo kale ujeedkeeda wax kale ma aha waa sidii ummadda loo dhumin lahaa akhlaaq ahaan looga dhumin lahaa diin ahaan loogu dhumin lahaa ummadda dadkeeda siday cadow ugu noqon lahaayeen hay-adaha hadda meel waliba taagan oo meel waliba boorkooda lagu dhejiyay eerboorka markaa kasoo degtid hay-ad waliba boorkeeda ku dhegan hay-ad aan boor ugu dheganin eerboorka lama arko kasoo tag ilaa iyo tarabuunka hay-adaha boorarkooda ku dhegan yahay intaasoo dhan waa suuqgeyn inay ku qaraabtaan bay rabaan hadda maanta meelaha ay mujaahidiinta ka taliyaan waa dareemaysay suurooyinka ka imaanaya suurooyin qurxoonay ahaayeen balse meelahay ka talinayaan nimankan iyaga oo riddada ah waxaa dareemaysa ummadda waxyaabaha loo soo bandhigayo ummaddii jafaafkeeda iyo rafaadkeeda iyo dhibaatadeeda ummadda lasoo bandhigayo si loogu suuq tago mise ummadda lagu ganacsado daraaddeeda waxaasoo dhanna suurooyinkaas iyo sawiradaas waa sawiro dhaqaale lagu raadinayo waxyaabihii laga diiday hay-adaha waxaa kamid ahaa inay ummadda sawiradeeda qaataan leanna ummadda inay ku suuq tagaan ay ummadda ku tuugsadaan bay rabaa inay ku qaraabtaan ummadda marka nimankani niman ummad usoo jeeda ma aha niman dad inay badbaadiyaan usoo jeeda ma aha waa ummad u kulantay ummadda inay ka ganacsadaan dhiiggeeda iyo dadnimadeeda inay ka ganacsadaan maalinkii dhaweytoo lix iyo tobanka hay-adood la kansaray oo lix kamid ahna ay ahaayeen qaramada midoobay oo ay ku jirta u n h c r iyo qolada la yidhaahdo qolada la yidhaahdo unicef waxaa wadanka la gelin jiray ama iclaamka loo sheegi jiray mujaahidiintu inay diideen hay-adihii ummadda wax tari lahaa u n h c r waa hay-adii ay ugu magac dareen qaxootiga adduunka unicefna waatay ugu magac dareen hay-adda caruurta marka waxaad dareemaysa akhi in ummadda dagaal lagula jiro dagaal baa lagula jiraa oo diinteeda lagula jiraa dadnimadeeda lagula jiraa lix iyo tobankaas hay-adood unicef markay buskud meelaha kasoo dejiso iclaamka ka dhacayo waad ogeydo buunbuuninta iyo xisiinta iyo laleeyahay w f b baa ummadda samafka bixinteeda u taagan marka waxaasi wax khayrla ma aha niman damiirka ka dhintana weeye niman islaamnimadii waa horeeta tufay weeye islaamnimana rajo kama laha dadnimona rajo kama laha soomaalinimo rajo kama laha wadanna rajo kama laha waana dareemaysaa arrinkaas oo dhan hadee warbaahintooda markaad si fiican u dhegaysato way kasoo baxaysaa arrimahaas oo dhan aad baad umahadsan tahay aqooyahan axmed dayib mursal suldaan garyare inagoo dhex muqoranayna barnaamijka diiradda jimcaha ee maanta aynu ku falanqeynayno hay-adaha ajnebiga ah hadafkooda soomaaliya waxa ay ka qabteen waxa ay gabeen intaba waxaad la socotaa dhowaan qaramada midoobay waxay soo saareen warbixin waxay ku sheegeen in saddex gobol abaartii ay ka baxeen waxaa ka mid a bakool jubbada hoose iyo sidoo kale shabeellaha hoose ayay sheegeen in abaarihii laga baxay magaalada muqdishona waxay ku sheegeen in macluul ay ka jirto maxay tahay sababtu horta waxa weeye bismillahi raxmaan gobolladan ka baxsan gacantooda oo runtii gacantooda dadku iyagaa shaqaysanaya iimaan bay qabaan tooday ku xisaabtamayaan ilaahi subxaana watacaala bay leeyihiin isagaa abaal iyo olaadba keena isagaana qaada walow sababadku sabab u yihiin hada iyagu ay runtii la imaaneen sababihii ilaahi subxana watacala waa ku ciqaabaya ama waa ku maasijaaseen manaha waa ku waa ugu abaalmarinaya wixii wanaaga la yimaado hadii xmaan yimaado abaalkeed helaya walow ilaahi subxana watacala waa cafis badan yihin marka waxa weeyaan meelahaasi dadka isku tashadeen beerahooday feesheen amni bay heleen waxaa dhici karta qofku beertiin laga qaado oo weliba mid mid uxiga ka qaado oo imaan kale oo lasoo shaqay maaragtay laga lalasoo lasoo diray waxaa dhici karta qofku inuu maaragtay hayri u timaado oo wareeriso oo tirado tubaa ka beer ama waxaad beertaa waxaad beertaa salar beer ama yaanyo beer meesha loodhaa niyow nolosha caadi beero waxyaalaha muhiimka sida galleyda oo kale beer digirta oo kale beriiska oo kale waxyaalaha maaragtay qudurooriga qofka banaanka u baahan yahay oo nolosha aan laga maarmaanka ahay laba laakiin hadda waxay xor heleen in lagu waxay heleen dad waa muslimiina oo u sheegaya waxa muhiimada wax saamsan oo saamsan runtii aada ula socon saamsan dhahaya waxaad beertaan waxa aad idinkuna aad ummadda wax ka tari kartaan idinkana anfacaysa hortaa saa keenta dad shaqaysta wey dadkaasi dadka xamal waa dad nala soo ururiyay sida dadka dhadhaab iyo xaqa dheer iyo fal lagu hayo oo la doonayo in lacag lagu qaato oo dad shaqo looga dhigo waxyaala hadda kenya ka cararta waxaa kamid a aad waxaa kamid a in qaxooti badan laga celiyo wax badan baa qayriya qaxooti baa qaxay dadku ma qaxaana waxay tagaan dhulkooda waa la celiyayo dhulka la jiya beeraha waxaa la yidhaha beeraha qoto galleyda qaato idinku isdabera ama ka ganacsada dadka runta dhulka ku nool runtii waxa weyaan anugu dadka anugu koonfur baan ka yahay qoryoole meesha dheheen ilahay kasmaay dadka aad baan warhaya dad badan oo soomaaliya aan aqaan aan muxaaribna ama qarabana waa joogaan dadku celiya waanu shaqaysana beerayaga aanu helna xornimo helna amni siyaas ahaana waanu falana beerayaga ilahay subxaana watacala waa tala waa tala saaran waayahay suldaana laakiin haddaan ku weydiiyo qorshaha hay-adaha ma ku jiraa marka laga tago qorshooyin xagga diinta in dadka laga saaro ah oo dhacdooyin dhacay oo caalamka ka dhacay waddamo kala duwan aanu soo wadno oo barnaamijka qayb ka ah ma jiraan dhacdooyin xagga caafimaadka ah oo oo hay-aduhu qayb ay ka yihiin in dadka caafimaadkooda la lumiyo ama cudurro lagu tallaalo inagoo hadda tusaale usoo qaadan karnaa gabdhihii dhaqaatiirta ahaa ee bulgaria u dhashay libiya waxa ay ka sameeyeen oo caruur badan ay ku talaaleen cudurka aidiska soomaaliya xaggeeda marka la fiiriyo iyo hay-adahan hadda yaacaya oo aanay jirin cid baaritaan ku samaysa marka loo eego xagga dowladda kumeel gaarka ah ma ku jiraa qorshaha dan noocaas ah
aad iyo horta hayadahan runtii cadow wey runtii runtii waa cadow waataan kuu sheegay cadow weeye hayadahana waxay u dhisan yihiin mumin ahaanna waa dadku ana adiyin dad madow oo afrikaana weeye dadku ama waxay doona ahaadaan islaan ahaan dad diinaan dad muslimiina wey marka uun arrimo badan baa isku jira oo qofka shaqaalahay ama soomaaliya ku hadla ama luqad kale ku hadla isaga waa shaqaale waxa weya wuxuu ku shaqeeya mushahar procedure ama ama ama ama ama waxbuu fulinaya oo ninka hore nin walbana goortu ka tago buu ka sheekaya waxyaalaha hay-aduhu saasay ahaayeen waa la socotaayo dalka la yidhaahdo libia oo hadeer ay magacaysa ninkii odaga ahaa qadafi hadda ka hor gabdhad oo markaa nidaam ka jiray dowlad system lebaa ka jirtay waxay doontaa hata lakin system kala dambeyn laba ahayd oo wax controlis gabad dhakhaatiir hulgaariyaan u badan ayaa waxay ku beereen ama caruurtii ku tallaaleen nooca noocna vaccination ama talaal ah oo la yiri wuxuu ahaa wuxuu siday daxambaaraha wuxuu ahaa cudurkan afar tax ay runtii aada caalam kula wareegaan oo hataa ay meelaha qaarkood iyagu ay ku abuureen oo h i v idiska qolo idiska qolo badan oo marka scientifica wargaan cilmigan waxay yihahdaan runtii nooc la abuuro wey oo inta la ururiyo wey horta cudurkiisana allah keena subxana watacala sigaana qaada laakiin noocba fasahaadka un loogu talagalo weyo iyagaa bamb bumbuniya waxaa hadda ka hor debate aan ka qayb galay jaacadka kalistoho meelaan jooga waxay ahayd qola rifaraan qolyahan anagu waxaan haysanaa diinta asalkeeda ciise alyada ka kato catholic churchka waxay yidhahda anagu protestan waxaan kala duwana xooga annagaa diinta kaga dhow waa niman rifaraan oo bartamaha africa iyo ges iyo iyo koonfurta africa wadamadaas isku yidhaahdo intaa udhexaysa ayaa waxay ku doodayaan inaan la keenin condomkan ama caagan anjirkan maarata la isticmaalo sababta waxay ku laftigiisa wuxuu yahay xambaarsan maadadii oo saa la adligeed maadada oo xambaarsan yaa fidinaysa marka waxaan naloo qaatay inaan naloo keenin marka dood dheer bay gashay marka uu nimankaani raashinka keenana wa wa wa waa jiran yahay ayaa lawaalkay ka mid tahay he waa tahay n aada baad umahadsan tahay n suldaan garyare n halkaas annagoo ka ambaqaadayna n waxaa maalin ka hor number conton oo shabeellaha hoose ka tirsan lagu soo bandhigay laguna gubay raashin aada u badan oo n halkaasi ay keentay mid ka mid ah hay-adaha gaar ahaan i c r c n kadib markii uu raashinka doorsoomay waxaana goobta ka hadlay eh, sheekh suldaan maxamed ali maxamed madaxa dib u dejinta n aynu dhegaysano bal n habka n baaritaanka uu u dhacay iyo ee raashinkaasi nooca uu yahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta oo ay taariikhda islaamku tahay shan maalin arbacaada kun afar boqol iyo maaragtay soddon iyo saddexdii sanadkii sanadkii maaragtay bishii koowaad ee sanadka halkan waxaan u taagannahay hawsha hadda aad arkayseen ama maaragtay hadda raashinkan oo qaybta hadda alka taalla ay tahay digir maaragtay i c r c ay keentay oo ama raashinkii maarata digirta la socotay oo ahaa sida mataqaana loogu talagalay boqol iyo labaatan kun oo qoys baa loogu talagalay gobolka shabeelle keliya maaha intaa hadda gaadhay gobollada oo dhanna way gaadhay saasaa loo joojiyey markii xarakadu ay ka war heshay sida uu yahay raashinkaas warhelka guud xarakada cid baa u qaabilsan oo iskale maktabka caafimaadka ayaa guud ahaan iskale khaas ahaan gobolka hadda aan joogno maktabkiisa qaybta mataqaana caafimaadka ayaa leh oo mataqaana ogaatay soona baadhay dhakhaatiir mataqaanaa ka tirsan dhakhaatiirta guudna waa loo diray waana la eegay waxaana laisku raacay raashinkan inuu raashin sumoobay aan dadkan la siin karaynin oo mataqaana waxa weeye maarata dhacay inuu yahay waana ka muuqataa markaad aragteen siduu u madoobaaday iyo qaabku yahay maarata way ka muuqataa waxaana aada u la yaab leh masaafadu soo maray ee lasoo raray iyo intuu mataqaanaa bad iyo dekada kasoo gudbay iyo mataqaanaa aragtida aan maarata loo yeelanin mataqaana aragti loo yeelanin baa waxa aada ula yaab leh marka marka loo fiirsho laba arrimood marka laga fiirsho arrinta koowaad xagga sharci ahaan marka laga fiirsho waa waajib saaran qof kasta oo muslimo meel ka shaqaynaya inuu maarata maxaa hedi ilaasho maslaxadda dadka muslimiinta inuu ilaasho waa shay mataqaana waxa looga baahan yahay waana maqaasida guud ee maarata shareecadana ugu waaweyn marka la eego oo maarata baabka maslaxada maslaxad kasta oo mataqaana dadka islaamka ah oo raajixa ee maslaxad tahay ay meel ku gaarayaan in loo soo jalbiyo loo soo jeedo waa shay waajiba in maarata diril mafaasid mafsado kastana in laga difaaco oo laga hortagaa iyadana waa waajib waa maarata waxyaabaha ugu waaweyn ee shareecada ay ku qotonto waana min baabi al amri bilmacruuf wanahyi can munkar bay ka mid tahay oo waxa weeye ilaah subxaanahu watacaala wuxuuna amray maarata maxaa ahayde wanaagga in la faro xumaatida in la diido كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تمكينك جود يبقى على سيد الله سبحانه وتعالى شغل الإسلام فأتمكينينا وكم يتها شغولك لقبني كم يتها الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر مركا واحد كم يتها مفاسد واوين بكم يتها مثل ما عيش الدولة المتقانا الهلس قليل يمنوش الهلس قليل annaga waxay mataqaana saad maqasheen xarakadu ay ogolaatay dadkii tabaalaysanaa ee mataqaana dhigtu ay soo gaadhay abaaru ay soo haleeleen mataqana baraka uu ku dhacay ee la dejiyey cid kasta oo muslima oo wax soo gaarsiin karta in wax soo gaarsiiso ayaa maarata la amray oo loo fasaxay hay-ad kasta oo marka kalsooni muujisata ay dadka xugu keeni kartana loo fasaxnay hay-addu marka waxay ka mid ahay hay-adihii mataqana wax keenayey ayay ka mid ahay marka dadka waxaa maaragtay ereyga baxay waxaa taakulo taakulo gurmad ayaa mataqana maarata baxay oo maarata dhammaan dadka maarata maxaa la gaarsiinaya laakiinse waxaa ka muuqata inay tahay gumaad inay ahayd gumaad baa ka muuqata waxaa marka maraakiib lasoo saaray ee lasoo raray ee mataqaana maarata baabuur lagu soo raray ee mataqana dhul la soo mariyey ee mataqaana la dejiyey ee bakhaara la dhigay ee haddana la raray ee gobollada loo kala raray dadku ma indha lahayn way arkayeen mataqana maarata indhahay ku hayeen waa la arkayay hay-addu way arkaysay cidda soo rartay way arkaysay laakiinse waxaad moodaa nooca maa mataqaana in loo bareeray oo mataqaana maarata waxaa si maarata bareera uu u socday ayaa markaa mooda marka baabkaas wuxuu soo gelayaa mataqaana maarata waxaa waa guma hadda xoolaha haddii la siiyo inaad fiirisaan xooluhu xitaa cuni maayaan xooluhu xitaa cuni maayaan marka insaan dhan oo mataqaana degan oo naf leh oo mataqaana waxa weeye insaanimadiisa maarata hadda marka loo eego si u hadlayaan iyagu insaaniyaddaanu badbaadinayna oo mataqaana aanu mataqaana maxaa hayd daba qabataynayna oo mataqaana xoola lagu bixinaya oo raashin loo soo raray toddobaatan kun boqol iyo todobaatan kun oo qoys ayaa intaasoo matiri kun oo tan loo soo raray oo baktigaas aad arkaysaan mataqana maarata saa wada ah ayaa loo soo raray marka waxa weeye mataqana taasi waa guud ahaan waa gumaad ee gargaar ma aha marka dadka islaamka ah ama guud ahaan cidda wax keenaysa waxaa la rabaa inay ogaadaan dadka dhulka jooga dadka wejigan oo xaaladda la socda oo mataqaana maxaa haydii wax ilaalinaya inay yihiin in la ogaado waxaan kaloo rabnaa in la ogaado waxaa aada u baxday xarakatu shabaab waxay diidantay hay-adaha waxay diidantay dadka in wax la gaarsiiyo gurmadkii baa loo diiday marka waxaaba la yidhi ciidamaanka inayna gurmadka gaarsiiyo oo meel walba raashin ku daadiyo dhulka ka qabta dadkaa bakbaktay taas inaanay jirin baad ka qaadanaysa waxa la diidaya waa waxa waxaa meesha idinka muuqda aad arkaysaan ayaa ah waxa la diidayo ee ma aha mataqaana waxqabadka iyo waxtarka ummadda la taraya lama diidana aad arkaysaan waxa la diidayo ishiinay ka muuqataa waxaa inoo qirtay mataqaana maxay ahayd waxa weye mataqana hay-addii baa inoo qirtay wariyaashiiba arkaya oo duubaya hadda waa anigii lahaa aragtida la duubiya bal urta ka baxaysana ha loo duubaan ilmaan urta ka baxaysa waxa meesha ka maarta qabuulka yaallana in loo duubay ahayd oo mataqaana sakaraadka meesha yaalla marka guud ahaan baabkaas waa baab ilaahay subxaana wa tacala ina faray oo dadka muslimiinta maarata xarakadu ay ugu taagan tahay maadaama imaaro islaam oo meel ka jirta ay tahay cid kasta oo meel qalabo ku haysa oo mataqaana waxa weeye madhabkii xusuna waafaqsan oo awood lihi imaaray tahay maamul bay tahay siyaasadda islaamkay wadda maadaama ay waddo waxaa waajib ku ah inay dadka ay raacyada u ah inay ilaaliso ilaahna wuxuu ugu dhiibay maamulka ugu dhiibay waa inay ilaashaan aladiina waimakanahum fi ardi aqaamu salaata wa atuu sakaata wa amaruu bilmacruufi wa nahuu can ilmunkar waad arkaysaa ilaahay subxana wa tacala wuxuu u aasaasaya ama u baraya dadka waxa tamkiinka dadka loo siinaya salaada inay hoogaan sakada inay baxshaan inay wanaaga faraan inay xumidana kala qabtaan xumidana kaleto iyo wixii kale mafaasida jira inay qabtaan marka taa in la ogaadaa la rabaa baaraka allahu fiikum ilahna subxaana wa tacala waxaan ugu mahadinaynaa ilaahay masaalixda dadka islaamka na fahansiiyey oo mataqaana maarata maxay ahayd nooga dhigay mataqaana maanta islaamnimo in la dabaqoba ilaah na soo gaarsiiyey ilaahna soo gaarsiiyey ayaan aad ugu mahadinaynaa walaahi muslimiintana waxaan ugu bushaaraynaynaa in aan waxaasoo kale aanay usoo gudbaynin ay ku niyad samaadaan dadka meelaha ka hadlaaya ama hay-adaha la diidaya ama mataqaanaa shaqadii baa la hortaagayna waxaan rabnaa ishooda inay ku arkaan ishaa macalina isha ayaa maanta macalina xogyaha wariyaasha aad ha ugu duubaan aad ha ugu gudbiyaan aad ha u faahfaahiyaan warku adduunka dhan wax walo ha la ogaado cidda mataqaana maaragta inaan maarata maxay ahaydi maarata soomaalida waxaa ku mahmahda biduu ku sheegi ficilkayga ku sheegi anuu ku sheegi maaye ficilkaagu yaanu kaa warramin baa layidhi marka hay-aduhu wax ha shaqeeyaan baa layidhi ficilkoodu yaanu ka warramin oo shaqa shaqadooda yaa maarata wixii xumaynaya ha ilaashaan baaraka allahu fiikum wajazakum allah khayr marka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu haddeer waxaan samaynaynaa insha allah sidii aan ballanta noo ahay inaynu gubno gobol kasta iyo degmo kastana saa maanta aan u gubnaba insha allah loo gubi doonaa haddii ilaha yidhaahdo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu sheekh suldaan ayuu ahaa madaxa hay-adda i c r c gaar ahaan guddoomiye ku-xigeenka ayaa isna goobta ka hadlay oo raaligelin ka bixiyey raashinkaasi qurmay ee la soo geliyey dalka soomaaliya wuxuuna yidhi anigoo ku hadlayo ku-xigeenka hay-adda i c r c ee gobolka shabeellada hoose oo ah magacayga nuur saciid cabdulle waxaan halkan ka sheegaynaa raashinkan inuu ka mid ahaa raashinkii aan u keenay dadka tabaalaysan ee abaaraha ay saameeyeen waxaan keennay gobolka kun iyo toddoba boqol oo mitrig tan raashin kamid ah shan boqol oo mitrig tan oo kamid ah waxay ahayd digirtaan halaysan sida ay ujeedaan kun afar boqol afar kun sagaal boqol lixdan iyo sideed oo kamid ah ayaa halaysan oo wada taal degmooyinka gobolka shabeellada hoose waxaan ka raaligelineynaa ummadda soomaaliyeed raashinkaas halaysan qalad wuu dhici karaa qaladkan wuxuu ka dhacay qoladii tendarka aan siinay ganacsatada aan u aragna raashinkan inuu yahay raashin bakaaradii ku daahay ganacsatadii oo dibadda kasoo iibisay oo raashinkan halaysan la iibiso oo bakaaro ku harsan markii aan soo dirnay guddi indindheeya haddaan nahay hadda i c r c oo dhammaan maray degmooyinka gobolka shabeellada hoose waxaan isla aragnay oo aan uga cudur daaranaynaa maamulkii noo fasaxay howshaas inaan u qabanno ummadda tabaalaysan inay raalli naga ahaadaan weli waxaan ka bixinaynaa raaligelin buuxdo ummadda soomaaliyeed iyo maamulkaba waxaana ballan qaadaynaa roonka xigo inaan bixino raashin kale waan soo wada bedelaynaa digirta dhammaan oo midda hadda hadlaysan oo ka baaqatay safarkan in la siiyo safarka xiga iyada iyo tan kale waa isku siinaynaa waxaan maamulkana ka codsanaynaa inay noo ogolaadaan dhammaan inaan soo bedelno digirta taan hataa iskuma hadlayn karno midda fiican inaan dadka siino hadda loo arkay inay fiican tahay iyadaa hataa waxaan codsanaynaa inaan bedelno marka waa mahadsantihiin bahda saxaafadda waa hagaag kaasina wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka hay-adda i c r c barnaamijka diiradda jimcaha ayaynu ku guda jirnaa oo maanta aynu ku eegeyno waxqabadka hay-adaha iyo weliba hadafka rasmiga ah ee ay ka leeyihiin iyadoo ay jirto su-aal dad badan ay isweydiinayaan oo ah hay-adihii islaamiga ahaa oo alxarameyn ay ka mid ahayd ee agoonta xanaaneyn jirtay halkeebay ka baxeen yaa mamnuucay maxay tahay danta laga lahaa hase yeeshee yaasiin garaadow ee waxaad dhegaysatay raashin qurmay oo gobollo badan la gaarsiiyey oo laga warhelay oo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay soo bandhigeen raaligelinna ay ka bixinayaan hay-addii bilcagsigeeda hay-aduhu maxay ka aaminsan yihiin dadka wax soo saarkooda miyay kala shaqeeyaan mise way kala diriraan jawaabta waa iska fududahay wax culusna maahan hay-adaha rubeere inay hormariyaan suurtagal maahan umana dhisno umana samaysno principalkooda iyo mabdaooda iyo falsafadooda ka mid maahan ba inay beeraha horumariyaan waa inay la diriraan oo wax iska sahlan waaye yacni dadkooda ayaga wax ka qoraa waxay kuleeyihiin hay-adahan waxyaabaha ugu badan oo ay sameeyaan waxaa kamid a in dadka wax soo saarka lagala dagaalamo in haddii dadku gaajada ka baxaan oo dadku oo deerahooda qotaan hay-adan oo lacagta ay adduunka kasoo aruursatayna ma helayso lacagta dawladuhu ka bixiyaana ma helayso meelay inta jawaana dhigato sawir sawirre ka qaaqaba dhahdo dad baan quudinaana ma jirto marka hay-adahan way jirtaa kuwa laga yaaba inay bilacdantinimo iyo ku jirta ama dabcan way jirtaa laakiin hay-adahan inta badan gaajo ma tirtirana gaajaday abuuraan oo ayaga kusaabsan dhala gaajada abuuraan wax sirana maahan dadka oo kasoo shaqayn jira kuu sheegaayo dadka waxaa jira yaqaanaa kuu sheegaayo dadka wax ka qoraa kuu sheegaayo intooda badan waa waxaa la afka ingiriiska waxa la dhahaa parasites waa gooryaan loogu tagan umada galo baabi'iyo dhuux ka baabi'iyo maha maha umad loogu tagan umad caawisa maahan aniga aragtideeda
waayahay waad mahadsantahay yaasiin suldaan garyare hay-ad marka laga hadlayo ama w f b ama hay-ado kale shaqadoodu waxay tahay un in masiibo ay dhacdo ama la qaxo ama abaar ay timaado ama dagaallo ay dhacaan dabcan haddii intaasoo dhan aysan dhicin hay-ad ma shaqayn karto marka ma dhacdaa waqtiyada qaar in hay-aduhu ay ku lug leeyihiin abuuridda xaalado khatar ah sida dagaalada ama warbixinno dadka lagu qalqalgelinayo lasoo saaro la yidhaahdo meel hebel qax ayaa ka jira ama la yidhaahdo sanadka soo socda abaar ayaa ka dhici doonta wadan hebel ama gobol hebel mashruuca ma ku jira maadaama ay kamid tahay arrintaas su-aalaha in badan ay isweydiinayaan mujtamaca ha waa waa la shaqadooda waxaad u garanaysaa iyagoo hadday helayaan meel ay runtii hawshan ku fuliyaan dadku ay dhaxaan oo ay hawshan ku fuliyaan laga hor imaan oo aan sagadooda laga hor imaan waa ka shaqeynayaan midigan aragti aragtiyay nimanka aaminsan yihiin maaragtay gaaladu waxaa kamid ah qola wax u qortaylayn ama ikhtiraacah waxaa kamid a nin ohan jira maltusian antony mas waxa wuxuu aaminsanaa dadku waa badanayaan dadku hadday bataana cuntada deeqi mayso mixna ilahay aaminsan mahay saa la hadligeed waa in abaara dhacaan waa in dufaan dhacaan waa in cudurra dhacaan si bini aadamku maaragtay dhulka u deeqo ummad walbana waxaa banaanteeda ku xidhnaanaysaa buu leeyahay ama inay badato laga rabaa inay wax soo saarto dadka halka milyanay ama tobanka milyanay haddii wax u saari karin waxaa fiican inay shan laga milyan noqdaan si wax u saaraan oo ay lamid noqdaan wadda waa adigu haydaa waa aragtida nadarada ku shaqeysa wey yunt runtii way leedahay anjirkaan la qaybinayo waxaa la family balaankaan la qaybinayo kiniyadan la qaybinayo dadkan liga dhalmada yareeya waa mashruuc runtii aada khatar u ah oo nimanka yuda ay gacanta ku hayaan nimanka reer galbeedka ee masiixiyadda nasaarada u sheegtaana iyagu ay fulinayaan oo afcaash ka badan iyo wax muslimiin badan oo aan runtii iyaga ushaqeeya ama ama aan fahamsanayn marka waa waa way rabaan sababtoo ah haddii aan abaari jirin la qaxin layslayn shaqa ma jirayso hadda waxaa hayadaha yurub kama shaqeeyaan ma jiro hadda hayadaha laba iyo tobanka hayada oo runtii laga cayday soomaaliya marka laga rabo kuwa kuwa yuanta hataa kuwa yuanta soomaaliya kama shaqeeyaan kamana jiraan waxaan leeyahay yurub kama jiraan kamana shaqeeyaan sabab madaxaan waa u jiraan laakin unisr kama jirto kuwa kama jirto hay-adan yihahdo population funka oo dadka loogu talaga inay daba gasho kama jirto un c r kama jirto annagu markaa sudan dawladda sudan baa la qaadgashay qaxootiyaad qaxooti o oo caalami ma jirto laakin dalkaas kale mid dalku leeyahay oo dadka ay qaabilaan oo nooc ujeedo kastaa kana hadleen naftigooda siyaasadaas wataan oo musta mustaqbal loo danleey dadka way kusoo bata carruur ay dhaxlaan waxyaala baan bay runtii dadka ku qaabilaan waa loogyahay ma magacaas taa u sheegtaan marka waa shaqadooda oo taasi waa iska macruuf oo runtii waa waxay u dhisan yihiinba in problem dhaco karaysi dhaco dhibaato dhacdo la qaxo la islaayo shaqaa bilaamaysa aada iyaad umahadsan tahay dad badan ayaa waxay isweydiinayaan hay-adihii islaamiga ahaa halkeebay ku dambeeyeen maadaama hay-adaha reer galbeedka ama ajnebiga xaaladoodu ay sidaasi tahay waxaa toos hadda qadka ugu jira sheekh maxamed ibraahim bilaal oo ka mid ah ama kasoo shaqeeyey hay-adaha waqtigaas sheekh maxamed ibraahim bilaal marka hore kusoo dhawow barnaamijka diiradda jamcaha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وصحبه أجمعين وكل دواهي ومهسنتي إذاعة الفرقان إيو دقي السياسي الإسلام كميلو بأجوكتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شيخ محمد هل كيبي كدن بيين إن هيئته إسلامي أها يعني هولا بدن أما مشاريع بدن وطن كقبن جري لا هذا أنا جرين عد دليل أهيسا سيدة هيئتان كلا أجنبي بسم bismillah waa su-aal fiican cabdisaaxow xaqiiqatan markii aad daraasiiseen oo ka hadasheen hay-adahan maaragtay ajnabiga ah oo gaalada ah iyo hagardaabadooda markaad falanqayseen waxaa muhiima su-aashan in la isweydiiyo waana su-aal u baahan in wakti badan la dul istaaga lakin haddaan si kooban u iraahdo waxaad la socotaa markii maxay ahaydtay maraykanka iyo dawladaha reer galbeedka ah oo wixii utaf lagu magacaabi jiray ama howlgalkii oo maaragtay sagaashan iyo labadii sagaashan iyo saddexdii soomaaliya lagu soo aaday oo ayaga ku bixiyeen ay u bixiyeen operation restore hope ama icaadat lamal fi somal wax saas oo kale ay u bixiyeen howlgalkii rajo soo celinta maraykankii iyo dawlado badan oo la socdaa dalkii soo galay waxaa ka daba yimid maaragtay oo runtii ka daba yimid dawlado carbeed oo islaam ah runtii maraykanka waxaa ka waxqabad badnaa oo ka howl fiicnaa maaragtay dawladahaas islaamka ah oo halkan yimid sacuudiga imaaraadka kuwait iyo dawlado kale oo muslimiina markaa waxaa dhacday in halkan dadkii oo runtii markaa gaajo ay haysay aada ay u saacideen oo meelo badanna ay gaarsiiyeen oo maaragtay dadkii loo sameeyey xataa dadka soomaalida ilaa hadda ay xusuustaan oo macmacaankii ayaa la dhihi jiray raashiin aada u taya badan oo caanabooro maxay ahayd timir raashiin aada u tayaysan ay keeneen marka maraykanka runtii waktigaas wuxuu u arkay nimanka kan inay ka suuq fiic suuqa ka kaga horeeyaan oo dadkii soomaaliyeed qalbigoodii ay galeen marka wuxuu si dadban cadaadis u saaray dawladihii sacuudiga iyo muslimiintii wuxuuna ku amray inay xooggaas ay joojiyaan oo hawshaas ay wadaan si tartiib tartiiba hay-addii la dhihi jiray hay-atul culya iyo dad badan oo shaqaynayo waa tii la amray oo si tartiiba loo saaray laakiin waxaa hawshii sii waday hay-ado dad muslimiin oo muxsiniin ay wadaan sida hay-adii xaramayn runtii xaramayn waxay waddan ka qabatay wax la taaban karo waxay samaysay xerooyin agoon ah oo soomaaliya geesaheed o dhan ay ka samaysay oo runtii agoon fara badan meeshaas wax lagu baraayay waxaa dhacday marka ardaydii xataa maalintaasi agoontaasi la xareeyay maanta waxay ku jiraan dadka ugu aqoonta badan magaalada muqdisho iyo guud ahaan gobolada soomaaliya dadka ugu aqoonta badan oo iskuullada wax ka dhiga oo jaamacado kasoo wada baxay oo qaarkood xataa daraaso sare helay ayay noqdeen maanta marka maraykankii marka haddana wuxuu wuxuu soo saaray waxa la yidhaahdo yani maaragtay anti terror ama in lala diriro argagixisada mukaafaxatul irhaab waxaan uu ku sheegay oo islaamka ula jeedo kadib wuxuu sameeyey in uu yidhaahdo hay-adahan muslimiinta ah oo dhulka muslimiinta dhaqaalaha ka aruuriya waa kuwa si dadban u xoojiya oo kaalmeeya jihaadka iyo mujaahidiinta iyo howlaha dacwada iyo maaragtay hawsha socota marka wuxuu bilaabay waxaa la yidhahdo mashruucu ugu magacdaray tajfiif manaabic usuuliya yani inaan qallajino weeye meelaha usuuliyiinta ay wax ka helaan macnaa usuuliyin wuxuu ula jeedaa asal raaca dadka islaamka ula jeedaa marka wuxuu bilaabay inuu hugaarsado hay-adihii islaamka ahaa waxaa isla markii la xiray oo maaragtay albaabada layskugu laabay oo la joojiyey hay-adii xarameyn meesha waxaa kusoo dhacay oo ku baaba'ay kumanaan agoon soomaaliyeed oo muslimiin oo hay-adda wax siin jirtay maraykanka ujeedadu ka lahaa waxay ahayd in dadkaas ay kala cararaan oo daroogisayaal ay noqdaan oo duurka ay galaan laakiin mujtamaca soomaalida oo mujtamac aada u qiimo badan ah ganacsatadoodii waxay aada u dadaaleen gaar ahaan muqdisho waxayna isku dayeen inay aqoontaas aysan kala firxanin oo guddi ganacsato aada u xoog badana la sameeyey ayagiyaa maaragtay mashruucii sii wada muddo oo maaragtay ethoobiyankii gaalada dalka ay kasoo galaan marka maxay ahaytay taas runtii wax la taaban karo oo soomaaliya oo dhan xataa midka cadowga ah oo islaamka cadowga ku ah iyo midka islaamka jecelba uu maanta wada qirsan yahay in wax ay qabteen hay-adahaas ayay qabteen oo waxay ka gedsanaayeen kuwa maaragtay magacyada beenta a wato oo qaarkoodna ay mukhaabaraad iyo sirdoon yihiin qaarkoodna si kale u shaqeeyaan way ka taya badnaayeen marka arrintaasaa marka waxay keentay in wuxuu maaragtay maraykanka wuxuu islahaa marka wuxuu dareemaya dacwadii inay sii xoogeysanayso oo ku dhaqankii shareecaha iyo dadkii tadayunkii macnaha muuqaalka islaamka inuu soo xoogeysanayo oo gabdhihii xijaabka ay qaadanayaan wiilashii ay masaajidii buuxiyeen oo salaadihii la tukanayo oo maxay ahaytay xoogaha dhaqankii akhlaaq xumadii shaneeme aadistii iyo tiyaatar ukalihidii iyo dhaqankii waxyaalahan yooyooga iyo hib hopka oo maraykanka uu aada u dhiirigelinayo oo laga soo leexday oo dadkii xoogaha dhanka shahwada iyo diintii ay si fiican u gaartay oo dhalinyaradii ay soo jeesteen ayuu ayuu xoogaha meesha ka dareemay markaasuu yidhi meeshan waa xero tababar xeryo argagixiso wax noocaasi u baxshay sheekh maxamedow aan kaa dhexgala ee hadda waxaad muddaa hay-adihii islaamiga ahaa in laga hortaagan yahay in dadka ay caawiyaan waxaad la socotaa een, rag een, muslimiin ah oo hay-ado turkiya ka socda oo een, ka madax bannaan een, arrimaha eh, siyaasadda iyo maaragtay iyo dowladooda ayaa tegay shabeellaha hoose waxay sheegeen amni uu ka jiro dad muslimiina ay joogaan ay u baahan yihiin in la caawiyo maraakiib ayay ballan qaadeen waad la socotay wixii lagu dhigay iyo amarkii ciidamada shisheeye ee uganda iyo burundi oo wakiil ka ah maraykanka ay siiyeen waxaad la socotaa sacuudiga wuxuu ku deeqay shan boqol oo milyan oo dollar een, su-aalaha barnaamijka ay ka mid ahayd een, cid keentay ilaa iyo hadda lama hayo lacagtaas waxaa eh, gacanta loo geliyey w f b oo sacuudigu looma madax banaanayn in uu uu hay-adihiisi soo dirsado oo dadkii muslimiinta uu soo diro dadkooda ay wax gaarsiiyaan marka maxaa loogu diidan yahay een, muslimka ee soomaaliyeed in muslim kale uu kaalmo ka helo halkii een, hay-adahan ay sidaasi u geli lahaayeen ah ah, su- su-aal fiican cabdifaax horta waxaan rabnaa in dadkeena iyo annagaba aan isla fahanno een, nimankan gaalada ah waxay u socdaan in dad la kaalmeeyo dad gaajaysan wax la siiyo ma aha waa sida aad sheegteen way xayeysiin iyo iida haweentooda badan shaqooyinka ay qabtaan matalan hadda markii oo hillary clinton iyo maraykan iyo faransiis shir jaraa'id uu qabto uu leeyahay waxaan bixiyey saddex boqol oo milyan oo dollaraan soomaaliya siiyey faransiis uu leeyahay boqol milyan aan siiyey ingiriis uu leeyahay konton milyan aan siiyey yacni waxaasoo lacaga inaan soomaaliya la siin adiga waa og tahay cidkiinaysan aysan jirin laakiin waa un xayeysiis iyo iidheh wey marka eh, midaan usadan usoo dego su-aashaada midan oo maxay ahaydtay eh, la leeyahay turkigii runtii waa dhawaactii ay ka dhacday number conton eh, hay-adihii turkiga muslimiinta ay tageen oo dadka ay wax siiyeen ay qireen xataa in ay ka midaan fiican yihiin kana fiican yihiin kuwan dawladda isku sheego tuugta oo gaalada u shaqeeya inay ka fiican yihiin kana maamul wanaagsan yihiin dhulka mujaahidiinta kana sharaf badan yihiin markay qireen bimud intaas ay sheegeen markay lambar contor maraayeen waa kii hay- maaragtay ugandayskii burundi nimankii ay xireen oo ay qabteen madaxtooye lagu xiray laakiin haddee nimankuu qabiil laan dheer dawlad xoog badan ay ka dhasheen oo turkiya marka waa lasii hayn waayo waa lasii daayay laakiin waxaa la amray inay dalka iskaga tagaan oo ay baxaan oo aysan wax damba ka qaban nimankaas oo muxsiniinta ah marka hadafka hadii la hadii uu yahay in dad wax la siiyo oo masaakiin la kaalmeeyo oo dadka gaajaysan la kaalmeeyo sida iyaga ku doodayaan maxaa loogu diiday maxaa loo hor istaagay in dadka maaragtay la- wax la gaarsiiyo waa qodob muhiima oo dooda u baahan in iyadana la isweydiiyo marka waxaa fahmaysaa meeshan in dad wax la siiyo oo dad la- la- la kaalmeeyo ay- ay- aan la rabin ee ujeedadu ay tahay dad dana gaara leh oo raba dalkan inay gumaystaan ajandayaashooda yacni maxay ahaydtay iyo ama xayeysiinta ama waxyaalaha ay rabaan dadka inay ku beerjiricsadaan ah maaragtay hay-adihii la diiday hay-adihii hay-adaha la diidan yahay kuwan soo hay-ada maaha oo xataa ka shaqo badan oo ka waxtar badan soomaaliya turkiga maxaa loo diiday kuwaan waxba qabanaynin oo waxna tarayn hal maalin meelay wax ka bixiyeen la ogeynaa loo qaylina laleeyahay kuwaasaa la eriyey kuwii wax qabanayay oo ummadda wax taraayayna waa la eriyey oo cid ka hadasha male qodobkaas waa muhiim qodobka kale nimankan reer galbeedka ah oo maraykanka hor socdo niman wax baxsha ma aha oo dhaqaalo dhiiba dan la-aan ku dhiiba ma aha marka een, waxay rabaan waxyaalaha ay mashaariicda soomaaliya ku qabanayaan ama dadka ay ku fasahadinayaan haddii hay-adihii muslimiinta ay shaqo ga- shaqe- shaqo galaan oo turkiya ka yimaadaan oo sacuudi ka yimaadaan kuwait ka yimaadaan imaaraad ka yimaadaan ayaga ay dadka wax siiyaan dhaqaalihii beenbeenta ahaa oo iyaga intay soo aruuriyaan dawladaha islaamka ka soo aruuriyaan oo iyaga w s b ay siin jireen ama u s e b ay siin jireen aa meesha ka baxaya marka siaysan taas ku dhicin ayay waxay marka aad u qorsheynayaan in la cadaabiyo wadanka maaragtay een, le- Uga- iyadoo la adeegsanayo kuwan gumaystayaasha uganda iyo burundi calooshooda shaqaystayaasha cid walba isku dayda ina iyagoo madax banaan oo mus- muslim ah inay soomaali wax tarto isku dayda waa la eryayaa sida xarameyn loo eriyay sida kuwa hadda akaadis turkiga loo eriyey marka hadafka een, waxaa weeye in la dhaho idinku meesha sii kartiin amnika ma jiro lacagaha keena midda kale lacagaha idinka ma ilaalin kartiino waxaa laga yaabaa dadka maaragtay ee, mujaahidiin iyo dad kale inay gacantooda ku dhacdo marka ee, laakiin hal su-aal aan isweydiinay waqtigii maraykan uu xarameyn xiray oo hay-adihii samafalka muslimiinta uu xiray markaasi xataa yacni dadka mujaahidiinta ah dad waxay iska ahaayeen afraada oo qarsoon laakiin maanta dhulkii dhan ayaa ka taliyay marka waxay lahaayeen waxbaan qalajinaynaa meelaha ay suuliyiinta wax ka helaan qalajinaynaa ma qalajiyeen ayagayaa runtii qalalay oo ku baaba'ay marka runtii ee, dadku waxaa la rabaa inay fahmaan waxa la isku haystaahay ma aha dadkan wax ha la siiyo ama yaan la siinin macnaha saas ma aha ee waxaa la isku haystaa waxaa weye ninaan inuu wax qabto rabin oo shilin inuu bixiyo rabin haddana raba inuu magacaaga ku shaqaysto ku qaraabto oo malaayiin dollar kusoo aruursado waxna kaa siinayn oo raba five star nairobi ku yaala inuu deganaado diyaaradna laba boqol oo kun ku ijaarto kuna yimaado kuna baxo markuu soo baxayana toban kartoon oo kalenba ah een, magaalada hal kartoon ka dejiyey raba in la iska celiyo kuwaasi soomaaliya miyaysan ahayn in kuwa la iska eriyo sooma ahayn oo wax aan qabanayn isla markaasna ujeedada ay leeyihiin keliya ay tahay inay awraadkaaga iyo hawlaha iyo wado inay unkashifaan oo ay kugu daba socdaan marka taas inaan isla fahana wey marka dadka meelaha runtii hadalada maya- maalayacniga sheegaya oo aan fahmaynin in dalkii loo diidaya dadkan dad islaama waaye dad muslimiina waaye maxaa looga hortaagan yahay inay hay-adihii muslimiinta u yimaadaan maxaa looga hortaagan yahay dalalka muslimiinta inay soo gurmadaan maxaa hadda hadda hataa kuwan oo maaragtay kooxdan mujrimiinta oo tuugta ahoo mooryaanta oo lambar afar iyo meelahaas jooga dhulkooda iyo xataa ayaa wax siiyey turkiga wax ka qaybiyey iraana wax ka qaybisay kuwayda wax ka qayb inkastoo lacagtii dadka loogu soo talagalay la dhacay oo guryo lagu dhistay oo aan ognahay haddana xogaaga kasoo dha kasoo daatay dad unbaa wax ka helay aaway maraykan wuxuu keenay aaw uganda waxay keentay aaw gurindu ayagoo loor bariis bixinaya miyaad aragtay cadaartay xun oo utay oo baktisay lasoo ordayaan oo Wallahi, maaragtay em, lacagta lagu soo gadayna laga soo qaadayo dadkii wadamada islaamka marka Waayahay.
in masalada si fiican lasla- laiskula tahanaa la rabaa oo runtii dadku aan arrimahan wax badan ka doodno oo aan isla tahano in iyagu ay yihiin kuwa loo diidan inay dadkeena gargaar iyo horumar helaane ee dadka mujaahidiinta aysan ahayn dadka diidan inay dadka horumar iyo wax gaaraan aad yuu umahadsan yahay sheekh maxamed ibraahim bilaal waxaanagu soo maqan dhacdooyin la yaab leh oo ka dhacay xeryaha qaxootiga ee ku yaala wadanka kenya aljaziira ayaan kasoo xiganay dhacdooyinkaas iyo siday u dhaceen laakiin inta aanan idiin soo gudbin ka hor sida uu sheegay sheekh maxamed ibraahim bilaal hay-adihii islaamiga ah intii aanay soo gelin soomaaliya burburkii kadib waxaa ka horeeyey hay-ado kale oo shisheeye ah een kana dambeeyey hay-adahaasi maxay qabanayeen een marka loo eego sagaashankii ilaa sagaashan iyo sagaalkii ama labadii kun waxaa arrintaas si qoto dheer uga hadlay ka hor intaanu dowladda kumeel gaarka ku biirin sheekh cali dheere oo ah agaasimaha awqaafta ee dowladda kumeel gaarka ah waana kan maanta la joogo haddii anti wanaagta meesha ka baxday anti wanaag hadda u baxay waxaa timi saliibiya saliibiya saliibiya maxay tahay saliibiya waxaa weeye hay-ada ka socda masiixiyadda ka socda waay waxaa imaanaysa hay-adda haysa dabadana samaynayna qolawaa imaanay waxay leeyihiin waxaan u furaynaa dababar guddoomiyeyaasha degmooyinka kuwa kalaa imaanaya gubernatoriyaashaan u furaynaa kuwa kalaa imaanaya baarlamaankaan u furaynaa kuwa kalaa imaanaya waxaan u furaynaa culimaa udiinka kuwa kalaan u furaynaa shacbigaan u furaynaa oo weydiinaynaa wax dhaqanka rabo kuwa kalaan u furaynaa aa- aa imaanaya waxay leeyihin waxaan u furaynaa odayaal dhaqameedka iyo salaaqiinta waxaasoo dhan kulligood kaniisaday ka socdaan kaniisaday u shaqeeyaan lacagta la bixinaya kaniisaday ka socotaa la socda waa masiixiyad waa sahyuuniya iyo saliiliyad isku jira qaar sahyuuniyad iyo saliiliyad isku jira weeye qaarna waa saliiliyad qaarna waa sahyuuniyad dadkuna ma fahamsana haddii lacagtooda la siiyo ee la yidhaaha siyaaro waaye siyaaro u qaadaha waana sahyuuniyad iyo saliibad waxaan xasuustaa sagaashan iyo kowdii iyo sagaashan iyo labadii iyo sagaashan iyo saddexdii iyo sagaashan iyo afartii ilaa sagaashan iyo shantii laga soo gaaro waxaa timiday soddon iyo shan hay-adood ayaa timiday oo kulligood ku imaanaya iqaasaad ku imaanaya iqaasaad macnaheeda maxay tahay n g o ayaa la yidhaha n g o n g ogaa yimiday n g ogaas jawaasiis bay ahaayeen lacag bay lahaayeen waxay siinayeen dad khaasa dad u shaqeeya in dadka qaarkii u shaqeeya waxaad ku ogaataa hadda usbuucan dhexdiisa dad la qabtay dadkii la qabtayna waxaa laga helay sawirka culummada oo ay leeyihiin qaacido waayo aa laga helo usbuuca dhexdiisa qaarkood inayna u kashifmi doontaa ma tilmaamayo maanta laakiin idinkaa ogaan doona idaacadahaas ka maqli doontiin waa ogaan doontiin iktishaafkiyaa lagu hayaa iktishaafki ayaa lagu hayaa marka ko- muqdisho dadka ka shaqeeya waxaa lagu tilmaama hadda inuu sii gaarayo sidii intaan ku ogeyna todobaatan eh, sagaashan iyo shanti sagaashan iyo shanti dadka jawaasiista ah, oo diinaha jawaasiisaya oo wadanka jawaasiisaya oo gaalada u shaqeeya waxay ahaayeen afar iyo labaatan meela oo dhinaca waqooyiga ah, iyo saddex iyo saddex boqol iyo toddobaatan iyo saddex oo jawaasiis ay ahaayeen oo koonfurta muqdishooda ayaan nahay annaga diintana sii xigaan galnay marka saas daraaddeed kursi baan rabnaa in nala siiyo dowladaha heesta africa intooda badan arrintaas oo igab waa u riyaaqeen ha yeeshee qodob baa xas- ah- ah- ah xanibay qodob baa ka hor yimidey qodobka ka hor yimida wuxuu ahay wuxuu ahay inaan soomaaliya markaas diin wax ku qayseeyin ee qabaa'il ay wax ku qaybsanayso gobollo ay wax ku qaybsanayso nimankii waxaa lagu celiyey noqda nin walba qabiilka uu ka tirsanaay ha galo ee ha yimaado isagoo qabiilkiisa soo sharaxay oo murtada ninka diinta islaamka hadduu ka baxo murtadaa la yidhaahaa carabiga murtad waa ridoobay diinta islaamka uu ku ridoobay diina uu gili kara ma jirto diinta islaamka ninka ka baxa diinta nasaarada ma geli karo ta yahuuddana ma geli karo xataa talyaaniga waa soo xeshay talyaaniga markuu dhulkaa qabsada markii dambe kontomeeyadii afar ribaa u tagtoo soomaaliya oo qaarkood nool yahay waxay yidhaheen diintaada inaan galnaan rabnaa waa diidiyo talyaaniga wuxuu yidhi marka hore soomaaliya tihin somaliya muslim waaye boqolkiiba boqolaa kaartada caalamka ugu qoran sidaa daraaddeeda idinka aqbali maayo inaad diintiina ka baxdaan intaasoo ku xishay qaaraa idigoon marka diinti jeclayn aa talyaaniga la shaqaysan jiray oo diinta islaamka xadaaweynaya iyagoo islamarka gaalkaa ku jeclaadeen bushaara kuu qoro waxnaa kuu qabto agaasimaha ooqaafta ee dowladda ku-meel gaarka sheekh cali dheere ayuu ahaa oo ka hadlay hay-adaha iyo xilligaasi doorka ay qaateen laba kun iyo sagaashankii intii u dhexaysay iyadoo uu sheegay in dad kiristaan ah iyo dad culimmada alqaacida ku tilmaamaya xilligaasi ay kasoo baxeen ayna ku biireen dowladda ku-meel gaarka ee hadda uu ka tirsan yahay ee embagati baarlamankeeda lagu soo dhisay oo weli uu jiro hase ahaatee ee gun iyo gabagabadii barnaamijka hadiiradda jimcaha ayaynu ku dhownahay ee aynu maanta ku eegaynay hay-adaha shisheeyaha iyo waxqabadkooda iyo ujeedooyinka ku dhex dheehan iminka aan eegno xerada dhadhaab iyo xeryaha kale ee ku yaala kenya oo xaalado khatar ah ay ka jiraan warbaahinno caalami ah oo ay ka mid tahay al jaziira ayaa la soo kulantay dad badan oo la kiristaameeyey hay-adaha reer galbeedka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga ee kenya oo kusoo dabagabada magaca gargaarka bani aadamnimo ayaa halkaasi ka wada gaalaysiinta soomaalida xeryahaasi ku jira iyaga oo ka faa'iidaysanaya duruufta iyo nolosha adag ee dadkaasi ku nool yihiin iyo dowlad la-aanta ka jirta waddanka soomaaliya hawshaas waxaa wada hay-adda maraykanka ee u xilsaaran umuurtaas ee la yidhaahdo the horse oo wada shaqayn la leh hay-adda magaceeda lagu sheegay mu'miniinta masiixiyiinta soomaalida oo uu madax ka yahay axmed cali xayle oo ah nin asalkiisu soomaali ahaa oo diinta ka baxay oo haysta dhalashada dalka maraykanka waana ninka u qaabilsan gaalaysiinta soomaalida isaga oo ka faa'iidaysanaya faqriga iyo qaxootinimada dadka loo horseeday ee ku nool xeryaha qaxootiga kenya sida ay sheegeen goobjoogayaal ah, la kulmay aljaziira iyo dad markhaati ah oo ay la kulantay wakaaladda wararka ee aljaziira net aljaziira net kuma guulaysan isku dayo badan oo ay ku doonaysay in ay kula xidhiirto baadarigaas oo xitaa diiday in teleefoonka uu kula hadlo warfidiyeenka sidoo kale mas-uuliyiinta hay-adda maraykanka ee the horse ee jooga nairobi ayaa diiday in wakaaladda wararka ee aljaziira net oo warkan daabacday ay soo booqato xeryahaas ay dadka ku gaalaysiinayaan iyo weliba casharada ay siinayaan dadkaas la gaalaysiinayo iyada oo la sheegay in maalmaha sabtida iyo axadda dadkaasi la siiyo casharo lagu sheegay kitaabka injiil ha yeeshee aljaziira net ayaa la kulantay dad badan oo ka mid ah soomaalida xeryahaasi qaxootiga waxaana dhagaystay sheekooyin badan oo ku saabsan gaalaysiinta ay wadaan hay-adahaas sheekooyinkii dadkaasi la waraystay waxa ay u qoran yihiin oo aljaziira nad ay usoo daabaceen sidan maymuuna waxa ay sheegtay qisadii dhex martay iyada iyo weliba hay-addaas dadka gaalaysiisa waxayna tidhi waxaan ahay qof ka mid ah tobannaan soomaali qaxooti soomaaliyeed oo lagu shaqaalaysiiyey fahmidda iyo fahamsiinta diintan cusub kadib markii kenya ay soo gaartay kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii wixii ka dambeeyey burburkii dowladii maxamed siyaad barre maymuuna waxay aljaziira ned u sheegtay in aan gaaloobo waxa igu qasbay bay tiri baahida noloshayda iyo nolosha wiilkayga waxaan la kulmay madaxa hay-addan wax gaalaysiisa oo lagu magacaabo axmed cali xayle wuxuuna isiiye bay tiri hanti dhan shan boqol oo dollarka maraykanka si aan diinta kiristaanka u qaato waxaana aqbalay in aan lacagtaas qaato darteed maymuna waxay intaasi ku dartay intaasi kadib waxaan bilaabay in aan qoysas badan oo soomaali ah ku soo xiro hay-adahaas kadib markii duruuftii nololeyd ay ii wanaagsanaatay waxaan bilaabay in aan qoysas cusub baro u aqriyo kitaabkii ama buuggii la sheegay inuu yahay injiil kaas oo ku turjuman luqadda soomaaliga waxaana ugu aqrin jiray bay tiri kiniisad ka mid ah kiniisadaha ku yaala magaalada nairobi ka hor inta aanan hay-adda naga goosan dhaqaalihii ayna siin jireen kadib markay ogaadeen in aan weli aada ugu xiranahay diinta islaamka maymuuna waxay sheegtay in qaxootiga soomaalida ee xeryaha kenya ay taarged u yihiin hay-adaha waxgaalaysiiya khaasatan dadka nairobi jooga waxay kaloo sheegtay in dadkaas la gaalaysiiyo la siiyo duruus diineed lagu sheegay iyo weliba safaro gaagaaban oo lagu barayo sida dadka loola doodo casharo lagu baranayo kombyuutarada baabuurta waxay kaloo maymuun sheegtay in soomaalida hay-addaas ku xiran ay ka badan yihiin sagaal boqol oo qof laakiin qisada aniso carays nuunow oo lixdan sano jir ah oo dagaaladii soomaaliya ku weysay saddex walaalaheed ah wax badan kama duwana qisada maymuuna ay ka dhawaajisay waxayna aljaziira ned u sheegtay iyadoo aada u caraysan anigu soomaali maahi waayo ma jiro qof naga welwelaya ama nolosheenna ka warqaba marka laga hadlayo soomaalida xoolaha haysata oo ganacsatada oo dariskeenna ah oo keliya ayaa naga warqaba iyo qaraabada yada ayay tiri waxaase la yaab ahayd kadib markii anisa ay boorsadeeda kala soo baxday kitaab yar oo qur-aanka kariimka ah kadib waxay akhrisay daqiiqado yar suuratu qulhuwallah ikhlaas bilbilfalaq iyo suuratunaas haddana deg deg ayay kitaabkii u xaraysay kitaabkii kadib markay aragtay qof soomaali ah oo diinta horay uga baxay si uusan qofkaas u arag waxayna ka baqaysay in haddii lagu arko iyada oo kitaabka qur-aanka akhriyaysa laga goosto lacagihii la siin jiray ee ay uga baxday diinta islaamka hay-adda sheegtay mu'miniinta masiixiyiinta soomaaliyeed ayagoo kaashanaya hay-adda maraykanka ee the hors iyo weliba kiniisadaha waxay si sir ah ama si hoose qaxootiga xeryaha kenya ku jira ugu qeybiyaan buugaag lagu sheegay kitaabka injiil oo lagu tarjumay luqadda soomaaliga iyadoo buugaagtaas qaarkood loo ekeysiiyey garbadkooda kitaabka qur-aanka kariimka ah isla arrintaas marka laga hadlayo sheekh cumar maxamed jaamac oo ka mid a culimmada soomaalida ee ku nool magaalada nairobi ayaa aljaziira nad u sheegay in hay-adaha bani aadamnimada ee reer galbeedka ay adeegsadaan xeelado badan oo kala duwan si ay dadka soomaalida ah u gaalaysiiyaan xeeladahaas waxaa ka mid ah in lacago lagu maasheeyo dadka baahan ha yeeshee fikirkooda diintana uu liito waxbarasho daryeel caafimaad iyo weliba daryeelka carruurtooda oo wakhtiyada qaar loo qabto u qaadidda waddanka maraykanka kanada australiya iyo yurubta galbeed waxaa la sheegaa in hay-adaha maraykanka ama gaar ahaan hay-addan the hors ay tahay hay-ad aan faa'iido doon ahayn oo ka diiwaan gashan california maraykanka waxayna laan ama farac ku leedahay kuuriya laakiin xafiiskeeda maxalliga ah ee kenya waxaa la furay dhaqdhaqaaqeeda xooggiisuna wuxuu ka socdaa kenya iyo soomaaliya waxayna xoogga saartaa dadka aad faqriga u ah ee gaajaysan cuuryaamiinta iyo dadka taagta daran ayadoo xitaa adeegsata isir sooc ama midib kala sooc ilowaradyo soomaaliyeed ee kenya waxa ay noo soo xaqiijiyeen in tobankii sano ee ugu dambeeyey ay tobannaan muslimiin soomaaliyeed u wareegeen dhanka diinta kiristaanka taasna waa natiijadii ka dhalatay faqriga iyo weliba mas-uuliyiinta soomaaliyeed oo gabay in ay ka hadlaan ama u doodaan maslaxadda dadkooda qaxootiga ah waxaa qoray arrintan oo booqday xeryahaasi weriye ka tirsan aljaziira net muddo laga joogo dhowr bilood ha yeeshee gabagabadii barnaamijka diiradda jimcaha ayaynu soo gaarnay mar haddii xaalku sidaa yahay hay-aduhuna habka ay u howlgalayaan maxay tahay waxaa la gudboon dadka muslimiinta ah sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo ka mid ah culimada diinta islaamka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم الله سبحانه وتعالى asigay macduus unaatay fi dunya waalaakhira ummadda muslimka waxaa laga rabaa in si go-an ay u fahmaan allah subxaanahu wa tacaala inuu yahay midka isagu ifkaan anagu aan ka mid nahay waxaan arkayna iyo waxaanan arkaynba isagu abuuristooda uu la kala yaabay lahaanshahoodan uu la kala yahay oo wax sheeg ku sheegta labadaba aysan jirin abuurista iyo lahaanshahaaba maamulkoodana inuu isagu la kala yahay allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala alaa lahu alkhalqu waalamru tabaaraka allahu rab alcaalamiin allahu khaaliqu kuli shay walahu kulu shay qul ina alamra kullahu lilah intaa marka waa in muslimka horta halkaa ka ambaqaa adduuni aakhira waxa warbixinta rasmiga ah inaan ka qaadano allahu rab alcaalamiin inaan ka qaadano rasuulkiisa maxameda salawaatu ullahi wasalaamu calayhi taasaana laga rabaa marka ummatulislaam wacyigelinta aada iyo aad ay ugu baahan tahay inay joogtayso taas waayo marka waxaan ogaanaynaa allah subxaanahu watacaala warbixintiisa iyo rasuulkiisa maxameda salawaatu ullahi wasalaamu caleyhi warbixintiisu inay tahay warbixin dhamaystiran oo xogoo idil ay ku idishahay kuna saabsan adduunka iyo aakhirada maxaa yidhi waa allihiina abuuray oo asiga ayaa yaqaana wixii noqdana adduun iyo aakhiro asiga ayaa sidoo kale noo soo diray nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam oo markaas raxmo noogu tilmaamay allah isagu arraxmaan araxiim haddana waxa yuri wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin waa inaan marka ogaano qur-aanka iyo sunnadu inay yihiin waxa aan la tashanayno oo aan leenahay maxaa yaa cadow nagu ah yaa saaxiib noo ah maxaa xaq ah maxaa baatila maxaa saxa maxaa halad ah ma maxaa saxiixa maxaa faasida maxaa xalaala maxaa xaraama maxaa sunno ah maxaa karaahi ah ama maxaa manduuba maxaa makruuha maxaa mubaaxa adduunkan aan joogno waxa haddaan qabano aakhiro aan ku guulaysayna waa maxay waxa haddii aan qabano aakhiro aan ku hoogayna waa maxay asigaasaa la rabaa inaan ka tala qaadano inta tiri ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah ballantaas iyo itifaaqyadaas dadkii galeen waa aynana garab marin annaga markaa halkaa ka ambaqaadaynaa alla wuxuu ihi subxaana wa tacaala suurat alcasri bismi illaahi araxmaan araxiim waalcasri ina alinsaana lafii khusr casirka waa zamanka ama waktiga waaye oo way ku dhaarto wuxuu yihi dadku khasaaray ku jiraan khasaaray dhexduuga jiraan khasaaradaas dadku waa inay fahmaan waa adduunkanoo ruuxu waayo xayaato tayiba aakhiro intaan lama gaarinba inuu adduunkan waayo xayaato tayiba ee au ku noolaado maciishatan banka aakhiro ou waayo jannaatu naciim ee uu ku dhex jiro ku dhex noolaado aljaxiim janaatu naciim oo waaye naaruljaxiimu ku dhex jira khasaaradu horta sidaas macno dheer u leedahay iyadoo dhinacyo badana laakiin waxa u gundhiga kuwaasaa kamid a marka wuxuu yidhi alla waxaa ka badbaada khasaarada iimaan iyo camal saalix iyo atawaasi bilxaq atawaasi bisabr imtilaax ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabr nabiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qad aflaxa man aslama ruuxu islaamnimo helay ayaa liibaanay ila aladiina aamanuu hadday ogtahay halkane qad aflaxa man aslama oo macnaha khasaaradii uu ka badbaada mar hadduu qad aflaxaya qad khasira ma oo warusiqa kafaafan in waray in yaray dawarsi uga baaqdaan ay ilaahay subxaana wa tacaala uu sii lagu arsaaqay maal fara badan oo ay ku fidnoobaan maa la siinin maalka falaa badan oo maaragtay ku fidnay waxa la diidahay mooyaane haddii ilaahay kaa dhowro fidnadiisa way fiican tahay oo fi daacaat ilaahay aada u adeegsato oo marka warusiqa kafaafan waqanacahu allahu bima aataah ilaahayna uu ku qanciyey wixii uu siiyey xadiidkaasoo muslim fi saxiix ku wariyey marka alla wuxuu yidhi suurat lcasri waan ujeednaa nabiguna calayhi salaatu salaam xadiidkaasoo ku qeex waan ujeednaa xadiidkan waa muslim fi saxiixihi alla iyo rasuulaana run sheegay wasadaqa allahu warasuuluh in marka anagu halka aan ka anbaqaadayna aan ogaano waxa maanta muslimka lagu gilgilaayo oo laleeyahay waa gargaar waxay yihiin horta aan ogaano muslimka khasaare asaa ka baxay muslim dabaho iimaan iyo camal saalixa atawaasi bilxaqi atawaasi bisabri asigaa la rabay inuu dadka xoola siiyo ee qulubtooda wixii uu kusoo jiida lahaa oo keeno zakada inama sadaqaatu lilfuqaraai waxaa kamid a walmu'alafati quluubuhum oo zakada qayb kamid ahaa gaalada ama dadka iimaankooda dilacsan yahay ama in isigoo gaala in haddii wax la siiyo islaamka soo gelaayo barnaamijkaasaa lagu tacqulay jiray gaargaara marka kaasaa la yidhaha maxaa yeele waxaad usoo keenaysaa is-iimaanki iyo camalka saalixa ee atawaasi bilxaqi atawaasi bisabri oo khasaaro looga baxo inaad soo gelisaan horta laakiin maanta waxay bixinayaan gaaladu allah nooga warramo wuxuu uri ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasudduu can sabiili illah gaaladu waxay bixinayaan xoolahooda waxayna u bixinayaan liyasudduu can sabiili illah wadada ilahay inay dadka uga leexiyaan oy gaaleeyaan marka taa warbixin alla na siiye waayo gargaarka marka muslimkaa bixiyo dadku inay janno galaan oo jidka ilaahay ama wadadii alle ay qaadaan ayaa alla amray inay qayb zakada kamida iyo wixii kaloo heli karaan ay bixiyaan si dadka islaamnimada ugu soo jiidaan gaaladana ilaahay wuxuu noo sheegay waxay wax u bixinayaan inay wadadii alla dadka ka ogdaanin u bixinayaan haddee gaaladuna waa urur shaydaan waayo ilahay waa ka dhahaya shaydaan markuu nooga soo tegahayay qorshihiisa iyo wuxuu maagan yahay qaala fa bima aqwaytanii laaqcudana lahum siraatika almustaqiim waxaan u fadhiisanaya jidkaaga toosan uma laaatiyanahum min bayni aydiihim wa min khalfihim wa can aymaanihim xaggooda hore iyo xagga dambe iyo wacan midigyada iyo bidixyadan u imaana inta badanna kugu shukrimayaano way kugu fallaagoogi doonaan marka gargaarka waxaa la leeyahay ama samata bixinta waxa hadda ay u yaqaaniin gaaladu ilan muslim tabarla lama hayo waa muslim iska mustadcaf oo in yaroo maaragtay ah daa'ifa almansuura oo iyagana la eryanaayo hadda laakiin nasriga iyada uu ku dambeeya iyo dad badan oo un iska baraarujin u baahan oo hawlaha in badan oo kamida ka dhacsan oo wasaa-iyadii nabigu tilmaamay calayhi salaatu salaam matelaaya mooyaane muslimka maanta wuxuu ku jiraa kurba saaniya gaaladiyaa marka hadda taagan iidiyaa waxay ku leedahay dawladaan ku dhisaa ammaankaan kuu soo celiyaa waa yani waa gurmadaan kuu samaynaa kullu haadaa dawladda lagu dhisaayo iyo gurmadka waa in lagu gaaleeya waayo jidka alle in lagu fadhiista waayo qaala fa bima aqwaytanii laaqcudana lahum siraatika almustaqiim waxaa noo sheegay allahu rabu alcaalamiin wasadaqa allahu warasuuluhu ilaahay iyo rasuulkiisa run sheegay gaaladuna waa beentood samata bixin ma aha waxaa la yidhaahdaa hadda kahor ninaa ka qoray kitaaba wuxuu yihi ajnixat lmakri halaat wax la yidhaha ayuu ku magacaabay makriga saddex geesoodka ah ama saddex garboodka ah macnaheedu waxa waaye markii hore muslimiinta la soo gelayay niman la yidhaahdo istishraaqay soo direen oo macnaha culumtii yani culummada islaamka duruustaay wadeen ku tixmeen si muslimiinta ay u tajasusan ila meel kale laga soo geli kara male marka waxaa la yidhaha alistishraaqu waalmustashriquun warbixintii markay geeyeen iyo meelahay ka dabacsan yihiin muslimiinta oo ay madkhal ka leeyihiin iyo meelaha aysan ka lahayn markii laisku dogorrida waxaa yimiday garabkii kaloo ah al-isticmaaru waalmustacmiruun waa milatarigii macnaha ciidankii ay markaasa muslimkii sidaa loola dira waad aragteen gumaysigaas isticmaar lafdigaas lafdi fiican waayo wa anshaakum min alardi waistacmarakum fiiha oo maxay rabaan duulaan maskaxeedaa ku jiro meeshii gaalnimo laga fuliya camiran meeshii islaamnimo laga fuliyana waa kharibantay ka wadaan laakiin anagu lafdiga qur-aankan raacaynaa adeegsigoodana uga tegi mayno in kufri laga ilaaliyo dhulka islaamnimona lagu fuliyo ayaa camiraadeeda ku imaanaysaa marka waxaa soo gala qaybtii labaad oo ah al-isticmaaru waalmustacmiruun kadib haddana waxaa yimideen qaybtii kale oo ayagu dhahay gargaaraan wadnaa gargaaraan wadnaa macnaha dadkaa la kirishtaamayaha altabshiiru waalmubashiruuna la yidhaha kaniisadaha dadka ka socda ayaa yimid oo markaa dadki haddii iyo warbixintoodii lahelo macluumaadka laga helay lala diriray la dilay in haddana la yidhaahdo iyo badaf la siiyo la yidhaah dee waxa waaye maaragtay waa lagu samatabici mahayn lagu dili mahayn wax ka jira marka ma jiraan waa yacni dulmi aayadahaas iyo axaadiistaasna aan fahano waxa ay rabaanne waan ognahayo haddii dhib kugu dhaco macnaheedu maaha inay adiga kuu danqanaayeen bal waa ku faraxsan yihiin in tamsaskum xasanatun xaalad wanaagsan hadday aaran idin doo nabad heshiin diinka islaamka aada fahamtiin arki ma karaan oo hadda waad arkaysan markii ilaahay subxaanahu watacaala abaar lagu imtixaanay haddii muslimiinta qaarkeed inya danqadeen muslimiinta ay wax tareen waad aragteen oo abaartii waxay yidhahdeen meeshan lama joogi karo diinta laga filax laga soo cararo markaasi xerooyinkii ay kiniisadaha uga qaadayeen ay u diyaariyeen haddii ilaahay maaragtay dadkii dad usoo saaray ee waxoogaa loo qabtay kadib haddana ilaahay abaartina qade aarana siiyey waa ku oranaya haddane waa la duqaya waa la dilaa yacni u fiirso shalay markii oo abaartii nagu dhacday waa farxeen markii aaran aan helnane waa murugoodeen markaasi isceli waaneen ha la duqeeyo in tamsaskum xasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayi'atun yafraxuu biha marka ilaah wuxuu leeyahay waxaasoo dhan ay idiin qabaan muslimba haddaadkiin arki ma karaan warku marka waa badan yahay inaasaa ka mida marka waa inaanan ku kadsoomin dad badan oo maanta islaamna ku tirsanaya haddana islaamkii duminayo ama idaacad ha ka hadlaano ama jornaal wax ku qoraano ama telefishon wax ka sheegaano ama af caadiga ha sheegaano ilaahay ha ka baqaane munkarka iyo kufriga iyo macaasida gaaladu nala doonayso iyo inay jidka alla noo fadhiistaan iyay ka qayb qaadanin diinta islaamka dumiskeeda saasaan leenahay ha ka sabraano allana cuquubadiisa iska jiraano dhammaan sabad iyo taqwa haddii nala ka helo ilaahay wuxuu yidhi waxa ay maleegayaan waxba idin yeeli maano waa ka tallaalantihi ama waxaad qabtiin maaragtay wixii aada isaga difaaci lahayd ilah wuxuu yidhi wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay-an ina allaha bima yacmaluuna muxiit haddaad adkaysataan oo diintii takaaliifteedii ku adkaysataan oo kufrigii bidacdii mucaasidii ka adkaysataan oo imtixaanaadka iyo balaayaadka aada ku adkaysataan oo watattaquu alla aada iska jirtaan oo isaga jirin macnaha wixii uu faro inaad fartoontaan wixii reebana aada ka haftaan oo markaa sida cuquubadiisi iyo cadaabkiisi fi dunya waalaakhira wixii aada uga badbaadi lahayn saas aada ku heshaan laa yadurukum kayduhum shay-an gaalada dabandaabyadoodu waxba idin yeeli mayso markaas maxaa yeel ilaahay waa la socdaa waa koogaa wixii ay shaqayhayaan dad badana maanta ama ururo sheeganaya oo ayagaas ka faraca waa ognahay mana leeskaadaayo waxaa la yidhahdaa cadowgaagu hadduu ku xadi waayo waa ku xoogaa xatooye waa in ummadda aan la xadin oo la wacyigeliyo oo loo sheego cadowgooda maxaa yeele maanta waraade amba amba weera iri la raaciyaa waxa dana ummadda culammada iyo ay ka ilaalihayan iyo dadka muslimiinta ah oo dawladda islaamka hogaami jireen oo hadda sideetan iyo dhowr sano maqan dawladdaas waxay ka ilaalin jireen gaalay ahay maanta marka gaalkii an yimida dhaawal xasama tuxiha waa waraadihii erigi la reecahaayoo kale waraaci shaati yaxmi di'ba minha fa kayfa ida rucaatu laha di'aabu war eriga midka jira wuxuu ka ilaalin jiray waraabaha ee ka waran haddii waraadihii la raariciyo la raaciyo maxaa dhacay waan maqlaynaa dad badan oo islaamnimadii ka baxay iyo kuwo badanoo hadda waxay xaydahaya ha iska jiraano jahanamo iyo waxay xaydanaan ha ku talagalaano maxaa yeelay ina aladiina kafaruu min ahli lkitaabi walmushrikiina fii naari jahannama khaalidiina fiiha naaru jahanamaa sugaysa in marka badar yar lagaaga iibsado diintaadu yay dhicin dadka dhurwayga dhurway waaye ha la yidhaahdo yaan la dhihin samata bixin waaye warway way haddaan idhaa ninkan ugu nacayane deg u dhigi mayna insha allahu tacaala warkii alle iyo warkii nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam aan dhegeysanaynaa wasadaqa allahu warasuuluh taasna insha allahu tacaala waa inaan aada u fahano wajazakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu jasaahu llahu khayran kaasi wuxuu ahaa sheekh nuur macalim cabdiraxmaan oo ka mid a culimmada diinta islaamka oo inoo soo xirayay barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta aynu ku eeganay hay-adaha ajnabiga ah ee shisheeyaha howlahooda iyo waxqabadkooda nooca uu yahay oo barnaamijka aynu ku lafa gurnay waxaa barnaamijka marti inagu ahaa sheekh nuur macalim cabdiraxmaan oo ka mid a culimmada diinta islaamka aqoon-yahana suldaan garyare yaasiin garaad oo labaduba aada ugu dhundolola arrimaha hay-adaha sheekh maxamed ibraahim bilaal sheekh suldaan maxamed aali maxamed iyo marti kale farsamada waxa uu ahaa maxamed xasan muuse tan iyo kulantideena dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu أحلى نشيد وزارية وسور نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حبنا لا يفيد يوم كان الكتاب